meelood meel meeshaa iyadaa rubuceedii meeshuunbaa afar meelood loo dhigi khalaas rubuca unbaad bixini weligaaba saa unbaad ku wadaysa fa in lam takun haddayna ahaanin lacagtiisii uu haystay ilaa tisciina wa mia boqol iyo sagaashan bay noqotay falaysa fiiha shayun zako kuguma waajibin maba gaadhine ilaa an yashaaa rabbuha ninkii asagu lacagta iska lahaa inuu doono maogiyo asagu dadka shaha u shubaayo mooyaane yaa zake kuguma waajibin laakiin haddaa iska bixinayso waa iska sadaqadii kale tadawucadee sunnada ahayd rawahu lbukhaari wa abu dawuud wanisaa'i walilkhamsati shantii waxay wariyeen laysa fii maa duuna khamsati awaaqin shan waqyadood wax ka yar oo minal waraq wariqi lacagta fillada ah wariq filladaa layidhaha awaaqna waa waqyad waa arbaciina dirhaman baan soo nidhi marka shan waqyadood oo minal wariqi lacag fillo ah wariqa waa fillada sadaqatun zake ma ahaanin wey haddee shanta waqyadood halkii waqyad waa afartan shilin baa nidhi shan meeloodoo min afara waa laba boqol labadaa boqol bay nisaabka ku gaartaa lacagta ku sakeeda lacagta fillada awey can caliyin waxaa laga wariyey radia allahu canhu hadda lacagahoo dhan wixii dahabka ka soo haray fidda unbaa lagu qiimeeyaa fidda lacag dahab ah wixii ka soo haray dahabka yacni waayahay waa midka lacag ahaana dahabka oho lacag lacagnimada awey laakiin lacagaha kaleetoo dhan dollarka iyo kiyaanka iyo waxaan iyo waxaan la bedelayo giniga iyo kulli waa un fidda qiimo fidda lagu isticmaalaya ay mid walba labadiisa boqol unbaa lawada hadduu doollarnimo hadda aad waxaa ku sakaynayso doollarnimo haddaad ku sakaynayso hadda labadii boqol oo dollar shan dollar un baad ka bixini haddaad kinya u bedeshana inta sarafkeeduu yahay unbaad haddana ku dhufani waa caadi wey midkaad doonta ku bix adiga isku mid way isku mid way lacag can caliyi waxaa laga wariyey radi allahu canhu wasaaqa wuxuu soo waday caliy bna abi aalib xadiidan xadiis xadiis dheer buu soo waday ilaa an qaala ilaa uu yidhi fa idaa kaanad hadday ahaato hadday kuu sugnaato laka adiga mi'ataa dirhamin laba boqol oo shilin oo waxaala calayha alxawlu xawl uu usoo wareego laba boqol oo shilin baad gacanta ku haysay kabil kabil baa kuugu soo wareegtay halkaas sanduuqa unbay kuugu jirtay laba boqol oo shilin kabil kabil oo intaaso dhan dol macad meesha weys waaya shan shilin baa ka go-ayso iska bixi marka adaa intaa ku hayay meesha ko fa fiihaa khamsatu daraahima shan shilin baa ka waajibaysa wey walaysa calayka shay-un waxba laguguma leh wax kugu waajibayo ma jiro xataa takuuna laka ilaa ay ku ahaato cishruuna diinaaran lacagtaadu hadday dahab tahay ilaa ay labaatan diinaar gaarto waxba laguguma leh fa idaa kaanad hadday ku ahaato laka adiga cishruuna diinaar oo waxaala calayha alxawlu xawl usoo wareego fa fiihaa nisfu diinaarin diinaar niski yaa ka waajibay hadda waa rubucul cushriga asaga u naftiisi labaatankii diinaar laba shilin baa uu cushur ah tobanka shilin baa u cushur ah tobanka kalena shilin baa cushur labaatankaa shilin a maxaan idhi labaatankii diinaar laba shilin baa u cushura dheh agalen laba shilin baa cushur ah labadaa shilin rubacoodu dee waa nisfu waa nisfu diinaar nus shilin waayo kaasaad bixinaysa marka afar meelood loo dhigo rubucu kaasu noqonay fa fiihaa nisfu diinaarin famaa zaada fa bixisaabi daalika un wixii ka ziyaado waa la xisaabin lacagta iyo xoolaha waxay ku kala duwan yihiin xoolaha nool dhexdooda waqsi wax la yidhaha ku jiro waqsigu waa cafi tiradan intaasay ku sakeynaysaa ilaa intaa aad ka gaarto intaa u dhaxayso waa cafi lacagta laakiin laba boqol bay ku gaartaa soo maaha laba boqol iyo hal shilin hadday noqoto waa lagu xisaabin shilinkaas wax alle wixii ka go-ayo unbaa lagaa qaadi wax lagu dhaafayo ma jira lacagta ayado male waqsi ayahay rawaahu abu daawuud wasaxaxahu lbukhaari wa canhu waxaa laga wariyey canhu can caliy bni abi aalib waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sal allau alay wasalam qaala wuxuu nabigu qad cafawtu waan cafiyey can ilkhayli fardihi zaka ma leh waraqiiqi addoommihii fahaatuu keena haddii addoommihii iyo fardihii la idiin dhaafay fahaatuu keena sadaqata riqati war lacagta zakadeedi keena riqa waa lacagtii fillada ahayd ayahay zakadeedi keena min kulli arbaciina dirhaman ya min kulli arbaciina dirhaman afartankii dirhambo dirhaman baa laga bixinaya walaysa fii tisciina wa mi'atin shay-un wax ka waajibaya ma jiro waayahay marxaban arbaciina dirhaman dirhaman ka keena wey shilin baa laga bixinaya walaysa fii tisciina wa mia walaysa fii tisciina wa mi'atin boqol iyo sagaashankii shay-un waxba kama waajibin balaqad hadday gaarto mi'atayni laba boqol hadday gaarto laba boqol fa fiiha khamsatu daraahima shan shilin baa ka baxaysa wey de lacagta fidlada ah laba boqol bay ku gaartaa zakada labadii boqolna maxaa laga bixinayaa shan shilin baa laga bixinaya dahabkiina maxay zakada ku gaaraysaa cishruuna dinaar waa labaatan dinaar marxaban wahaakada rawaahu abu daawuud wtirmidi waaxmed can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu an nebi sal ly slam qaal alcajmaau alcajmaa xoolihii jarxuhaa jareexadeedii jubaarun hadur weeye xooluhu waxa ay dilaan waa hadur walmacdinu god qalinkii jubaarun hadur weeye macdin waxaa la yidhaha meesha laga qotay lacagta god adigu aad lacag ka qodatay qofkii ku dhaco ama ku dhinto ama wax ku noqdo waxba laguma haysto jubaaru waa hadur isaga un baa isaga dhacay in haddee meesha dhulkaan la qotona yacni waa oo meel duur ama adigu milki aad leedahay inaad wax ka qodato sharcigaa kuu baneeyey marka qofkii ku dhaco waa hadur walbi'ru ceelkii jubaarun ceelkuna waa hadur oo ceelashan dadku ka cabayaane meelaha laga qotay haddii uu ruux ku dhaco ama wax si ku noqdaan laguu qabsan maayo maxaad u qotay lagu dhihi maayo maayo ceelka wax lagu intifacayo ka mid yahay wixii ku dhaca waa hadur laysuma haysto ninkii berigi u horreysay qoday baa loo haystaa lama leh wa fi rikaazi waxay gaaladu duugtayna alkhumusu khumus baa ka waajibi gaalo waxay meel ku duugtay haddii la helo hadduu marka nisaabki gaaro waa la zakaynaya nisaabki labadii lacagood midka uu yahay baa lagu zakayn shan meelood baa loo dhigay laakiin wuxuu kaga duwan yahay khumus baa asaga laga bixiyaayo khumus baa ka waajibi oo shan meelood oo isla egun baa laga dhigi meel baa laga bixinaya afarta kale waad ka qaadanaysa xawlna usoo wareegi maayo waa xaalo markaa unbaad ka bixi haddayna nisaab dhannayna labadii boqol bayba ka yaryihiin ama labaatankii dinaar bay ka yaryihiin waxba laguma hayso iska qaad rawaahu alkhamsatu ilaa abaa daawuud wa aqdaca nabiyu nabigu wuu gooyey sala allahu calayhi wasalama bilaal bin xaaris ninka la yidhaha macaadin alqabaliyati meesha qabaliye la yidhaahdo macaadinteedii iyo godqalinkeedii buu nabigu u gooyey min naaxiyati alfurci meesha furci la yidhahdo jihadeeda ahaas qabaliyadu waa makaan waa dhul yacni yacni macaadinta iyo waxyaalahaas ay yani lagu yaqaanay dhinacaasoo dhan marka nabigu wuxuu siiyey ninkaa bilaal bin xaaris la yidhahdo fa tilka almacaadinu macaadinta ayada dhulkaas ayada yani waye macdantu ay ku jirto iyo lacagtu laa yu'khadu lama qaado minhaa xaggeeda ila zakaatu zakada mooyaane ila alyawmi ilaa hadda zaka un baa laga bixiyaa un bas zakaa laga rabaa qofku wuxuu meeshaa ka helay inuu zakadeedii bixiyo un baa la rabaa saa iskale rawaahu maalik baa wariyey washaaficiyi wa abu daawuud zakaatu curuudi tijaara hada maxaluhaa wa mabxahuha curuudu tijaara zakadeedii baa halkan laga gelayaa badeecadii nooc kastaba ha noqoto ya cardiga waxaa la yidhaha maa laysa binaqdin wixii aan lacag cad caddaan ahayn baa badeeca la iska yidhaha ka siyaabi dharki iyo wanuxaasi iyo walakhshaabi iyo walxayawaani iyo wakayriha mima yubaacu wa yushtaraa wax lasii gadoo lasoo gediyo tijaaradu waa hiyo taqliibuga gedinta weeye filmaali liqardi ribxi faa'idaa la raadinaya waxan baad sii gelinaysaa haddana waa sii gadaysaa wax kalaa sii gelinaysa oka waxaa la rogrogayo yaa tijaara la yidhaha qaala allahu tacala ilahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay iyo nabiga rumeeyow anfiquu bixiya min dayibaati maa kasabtum waxa aad kasabteen oo shaqaysateen kiisa wanaagsana xalaashaa bixiya qaala mujaahid wuxuu yidhi imaamka mujaahid la nin taabici weyn buu ahaaye nazalat fi tijaarati aayaddaa waxay kusoo degtay tijaarada oo kasabka la leeyahay zakada ka bixiya waa tijaarada can samurata bini jundub waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal wuxuu yidhi amaa bacdu intaa bacdigeed khudba ayuu akhriyey saxaabigaas samura binu jundub la yidhaha fa ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana ya'murunaa wuxuuna amri jiray an nukhrija sadaqata zakada inaan ka bixinno min aladii shaygii nuciduhu aan u diyaarinay lilbeyci beeca aan u diyaarinay alaabtan badeecada meesha aan soo dhigno beeca aan ugu talagalnay inaan sii gadno zake inaan ka bixinno nabiguna amri jiray hadda xawlka hadduu usoo wareego yacni dukaankiina uu buuxo ama bakhaarkii uu buuxo oo aad yani alaab inaad sii gadda aad rabto ay ka buuxdo waa zakayni waa la qiimeynaya waa la qiimeynaya halkaa iska fiiraado meeshaan yani suuqleyda waa meesha ugu dhib badan horta lacagta zakada xoolaha yani zakada nin yani sharciga ilaaliyo oo siday ahayd horta u dhaqmo waa iska yar tahaybo awalan marka u horraysa horta cilmiyari badan baa iska jirto qofku waxaa la doonayaa waxa uu gelayo inuu cilmigiisa barto waajib bay ku noqonaysaa tan labaad waxa weeye waxaa jirta yacni masale yacni daa'iman lagu khaldamo oo waxaan badeecada ah waxna waa lagu soo gadaa waxna waa lagu sii iibiyaa faa'idaa daa'iman un laga raadiyaa marka dadka qaar baa waxay sameeyaan wixii ay ku soo gadeen oo lafihii ahay ku sakaynayaan taas waa khalad waxaa la rabaa inaad badeecada ku zakayso maca alfaa'ida maca alfaa'idaa sakaynaysa lacagtii aad ku soo gaday noocay ahayd baad ku qiimayni haddaad kinya kusoo gaday iyo haddaad dollar kusoo gadaybo lacagtii aad ku soo gaday unbaad ku qiimayn meequu ku joogaa intaas maca alfaa'idu meeqa hadda ku rabtaa intaas sidaa baad ku qiimaynaysa way dood badan yihiin dadku waxay leeyihiin shaygii intaan wax ku soo gadnay yaa laga yaabaabo inuu khasaar khasaarabo seen yeelaynaa shayga haddaad khasaaro gaddo qiimihii aad ku soo gadday lafahaagii aad ku gaddo ama wax ka yar baad kusii gaddo intaad ku gadday nafteedii unbaad ku sakayni maca faa'iida hadduu kuu gadmana maca faa'iidaad ku sakayni marka waxay iyagu ku xisaabtamayaan maadaama faa'iidada la saaranayo marna lagu helayo marna la waayayo lafihun aan qiimayno ma suurgelaysa taas a markii maca faa'ida ay helaan taasaana u badanay in shayga lagu khasaaro ma badne eh in faa'idada lagu helo unbaa badane waxuun aad saarataaba yaraatee marka faa'iidadaasay rabaa inay meesha ka saaraan marka maca wa maca faa'iido unbaa la zakayni haddaad faa'iido ku weydana wax alla waxaad ku iibisay haddaad khasaaro gaddo taa unbaa lagu sakayni waxaad ku iibisay unbaa lagu sakaynaya waa sidaa oo hadduu iska yaallo waxay ku leeyihin wax kaa gadanayo male oo kaa iska yaalle faa'iida intaasaan ku rabay laakiin wax iga gadanayo male inta aad ku rabto unbaa lagu sakaynaya haddii kale rabitaankaaga ka noqo intaasaan ku rabaadhe oo lafihia inta lafihiaan ku gadaya haddaad tidhaahdo intaa unbaa lagu sakayni wahaakada oo waxaad ku gadayso kaana yaamurunaa nabigu wuxuuna amri jiray an nukrija inaan ka bixina asadaqata zakada min aladii kii nucidu aan u diyaarinay lilbayci beeca waxaan ugu ta ugu talagalnay oo tijaarada ah inaan ka bixinno saasuu nabiguna amrayay zakada rawahu abu daawuud can abi darin waxaa laga radi allahu canhu can nabi sal alay waslam qaala wuxuu nabigu fi libili sadaqatuha geela sadaqadiis zakadiisaa laga bixin wa fi lghanami sadaqatuha ariga sadaqadiisaa laga bixinaya wa fi lbaqari loodii sadaqatuha wa fi lbazi dharki waa dharka badeecadaana sadaqatu sadaqadiisaa laga bixin ay albazu asiyaabu waa dharka tijaarada wa baa'icuhaana bazaaz baa layidhaha bazaaz ninka haddii la yidhaahdo waa nin dharka iibiyo nin bacadla'a w bacadla'a saaxiibu bacadle waa bazaaz marxaban oo dhar keliya ninku markuu gadaya hadda anagu bacadlaa la iska yidhaha sooma aba dukaamaan dharka lagu gadayo dhar un hadduu iibiyo qofku waa bazaaz baa la dhihi rawaahu daaruqudmi yaa wariyey walxaakimna wuu wariyey saxaaxow albaabu alkhaamis baabkii shanaad fii zakaati alxulliyi waxa haweenku xidhanayaan oo isku ziinaynayaan zakadiisii wa maalil-yatiimi agoonta maalkeedoo laga zakaynayo iyo wal casali malabkaoo laga sakaynayo horey baa waxaan kusoo marnay markii anwaacda zakada la tirinayey yacni waxaa noo imaan doono waxyaalo kale oo khilaaf uu ku jiro wax khilaaf uu ku jiro kuwanaa ka mida dee zakaa laga bixinaya lagama bixinayo yaa la isku khilaafaya fii zakaati alxulliyi gabdhaha diinadooda waayahay dahabkii ay gabdhuhu ay xidhanayeen baa loo soo galay wey waa la isku haystaa waaye zakaa ka waajibi iyo kama waajibayso waayahay agoonta maalkeeda haddaad adigu weli ka tahay waad oga zakayni zakadaad oga bixini malabka waa la zakay nusuus baa kusoo arortay laakiin waa xadiis laciif baa kusoo arortay malabka in zake laga bixinay can camr bn shucayb waxaa laga wariyey can abihi can jaddihi radi allahu canhum ana imra'ata naag yaa atat inabiya nabiga u timi sala allahu calayhi wasalama wa macahaa maceeda waxaa ahaatay bintun gabar oo lahaa iyada usugnaatay gabar yaroo ayagu ay dhashayna way la socotay islaamta ah wa fii yaddi bintihaa gabadha gacanteeda waxaa ku xidhnaa masakataani laba jijimood khaliidataani oo ad adag oo waaweyn oo min dahabin dahab ah gabadhii bay soo qurxisay oo laba jijimood oo dahab oo waaweyn bay usoo xirtay fa qaala wuxuu u yidhi nabigu lahaa islaantiibu wuxuu u yidhi atucdiina ma bixisaa zakaata haadaa waxaan gabadhaadu ay qabtay zakada ma ka bixisaa qaala waxay tidhi laa maya rasuulka ilaah kama sakeeyo see jijimo looga sakaynaya qaala wuxuu yidhi nabigu ayasuruki ma ku farax gelinayaa ma jeceshahay an yusawirika allaahu ilaahay inuu kuugu jijimeeyo bihimaa labadoodan yowma alqiyaamati suwaarayna xaal layihiin laba jijimood oo mid naari naar ah ayagoo laba jijimoodoo naara inuu ilaahay kuu geliyo ma jeceshahay waa maya ma jecli wey oo haddaada jeclayn haddee haddaba saasa yeelin waay waad ku xadgudubtee waayo ziinada la xidhanayo ma aha in fawqa alcaqli laga dhigo qaala wuxuu yidhi camar yani waxaa laga wariyey jaddu camar binu shucayb baa xadiidka laga warinaye qaala wuxuu yidhi fakhalacathumaa way siibtay gabadhi laba jijimood bay ka siibtay islaantii gabadhi bay ka siibtay fa alqad humaa way tuurtay ila nabiyi nabiga xaggiisay u tuurtay sala allahu alayh wasalam wa qaalat waxay tidhi humaa lilaahi walirasuulih ilahi iyo rasuulkiisaan u bixiyey oo haddee dharka waxaan dahabkii waxaa la yidhaahdo haddii yani sida kale isticmaalka looma diidana xidhashadaa un waxaa zaa'idka ay xidhatay unbaa loo diidanaaye sida kale dee waa la sadaqayn karaa waa la si kale waa loo isticmaalaya marxaban rawaahu asxaabu sunan baa wariyey wa lafdu tirmidi imaamu tirmidi lafdigiisa wuxuu ahaa ra'a nabiyu nabigu wuu arkay sala allahu calayhi wasalama fii aydiihimaa islaantii u timid nabiga iyo gabadheedii la socotay suwaarayni laba jijimood ama siwaarayni laba jijimood oo min dahabin dahab ah fa qaala wuxuu ugu yidhi nabigu atu'addiyaani ma gudataan zakaatahu sakadiisa ma bixisaan qaalataa waxay yidhaahdeen waa gabadhii iyo islaantii laa maye fa qaala lahumaa wuxuu u yidhi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama atuxibaani ma jeceshiin an yusawirikumaa ay an yusawirakum allaahu ilaahay inuu idinkugu jijimeeyo bisiwaarayni laba jijimoodoo min naari naara qaalataa waxay yidhahdeen laa qaala wuxuu nabigu faaddiyaa guta zakaatahu zakadiisa bixiya haddaba haddiina doonayni in naar la idiin geliyo zakada ka bixiya ay can ummi salamata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaaday albasu mid xidhato awdaaxan baalka awdaaxa la yidhaahdo oo min dahabin dahab awdaaxa waxaa la yidhahda khalkhaal jijima lugaad waxaa weye jijimaha jijinka oo lugta la geliyo khalkhaal baa la yidhaha kan kana siwaar baa la yidhaha gacmaha la geliyo waa jijimaha kan lugta la geliyana khalkhaal baa loo isticmaalaa jijima lugaad baa la yidhaha marka awdaaxu waa oo min dahabina waa jijima lugeed baanu gashanayey faqultu waxaan ihi yaa rasuula allah akanzun huwa kan ma kanzi buu noqonaya waladiina yaknizuuna dahab miyuu soo gelaya kanzigii ilahay uu sheegay ay faqaala wuxuu yidhi nabigu maa balaqa wixii gaaro an tu'adda zakaatahu zakadiisa in la guto oo fasukiya laga zakeeyo falaysa bikanzin kanzi maaha dee hadduuna zake gaarin waaba saas hadduu gaaro oo laga zakeeyena kanzi maaha haddii laakiin laga zakayn waayo kanzi buu noqonayaa cadaab buu noqonaya rawaahu abu daawuud walxaakim wasaxaxu maxay hadda nusuustaan oo dhan maxay caddaynayaan in yacni waxa haweenku ay xidhanayaan hadduu wax fara badan oo xadguduba uu noqdo zakaal ka waajibaysa wey faidaa balaqa nisaaban ay fasakaytahu falaysa bikanzin tucaaqibiina calayhi kanzi lagugu ciqaabayo ma noqonayo wa min haada xadiisu caaisha taa waxaa ka mid a xadiidka caaisha dakala calaya nabiyu nabiga iisoo galay sala allahu alayh wasalam fa ra'aa fii yaddii gacantayda wuxuu ku arkay waayahay fatakhaatin oo min waraqin jijimo waaweyn oo fida ah fa qaala wuxuu yidhi maa haadaa yaa caaisha waxaanaad gacmaha ku qabtay waama qultu waxaan idhi sanactuhunna waan samaystay atadayanu laka yaa rasuula allah adigaan isugu kaa qurxinaya ay adaa isugu kaa qurxinaya islaantu zawjkeeda unbay isu qurxinaysaa sooma hadday dhar wanaagsan xidhatay iyo hadday dahab iyo adduunya isku soo iyo silsiladii dhagadhaga iyo jijimo isku soo taagtay iyo saacad iyo waxun hadday soo inay suuqa isu siinaysa lama reeyo zawjkeeda inay isu siinaysa unbaa la doonay ay marxaban hadday zawj laal hadday kaleba ziinada kale waa yaraynaysa waayahay marxaban oo dumarkeenu sho kuwa guurdoonkaaba ugu ziina badan miya kuwa ragga qaba aada isuma ziineeyaan wahaakada marka adigaan isukaa ziineeyaabay tihi yaa rasuula allah qaala wuxuu yihi nabigu atu-addiina ma bixinaysaa zakaatiina zakada ma ka bixinaysaa aad ba isugu kay ziinaysid qultu waxaan idhi bay tihi laa maye qaala wuxuu yihi nabigu huwa xasbuki asagaa kugu filan mina naari naar isaga unbaa cadaabka ugu filan rawaahu abu daawuud baa wari walxaakim wasaxaxu walfatakaatu jamcu fatakatin bitaxriiki laakri oo hiya alkhaatamu lkabiir waa fargashi weyn oo min fidlatin ka caadati nisaai alcarab fargashi weyn bay gashan jiray can naafici waxaa laga wariyey can ibni cumara xadiid kale way imaan doontaa haddaba sidaa ka hor imaanayso can ibni cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ay annahu kaana wuxuu ahaa cabdullaahi bni cumar asxaabigii jaliilka yuxallii banaatihi gabdhihiisa ayuu ku ziinayn jiray iyo wa jawaariyahu waa yahay waa isku macnihun gabdhihiisi wey ama jaariyaasiisa kuwii shaqaalaha waa bidahabi dahab buu u xidhi jiray uma laa yukriju minhuna zakaad wax zaka uu ka bixin jirayna ma leh wax zaka uu ka bixin jirayna ma jiraan rawaahu maalik baa wariyey washaaficiyu can camr bini dinaar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma camr binu dinaar waa taabici weyn oo jaliila waaye qaala wuxuu yidhi samictu rajula nin baan maqlay yas'alu su'aalaya jaabir bini cabdillaahi jaabir bini cabdillaahi oo saxaabi uhu weydiiyey can ilxulliyi xulliga yacni haweenku isku ziineeyaan oo xirtaan afiihi zakaatun ma zakaa ka waajibi yaa jaabir bin cabdillahi la weydiiyey qaala wuxuu yidhi laa maya zaka male qaala wuxuu yidhi ninkii su-aalaya wa in kaana haba ahaada yabluqu mid gaaraya alfa dinaarin kun dinaar ba ha gaaree waa kun shiloo dahaba zaka laga bixin maayo miya marxaban qaala wuxuu yidhi wa in kasura kunka shiloo sheegaysa baa kasii bato wax zako ka waajibaya ma jira wey waaya oo hadda labadan asarna asarkana wuxuu diidaya cabdullahi bin cumar laga warinaya jaabir bin cabdillaahi labaduba wax zakoo laga bixinaya male waxay haweenku xihanayaan si kastaa ubata rawahu shaaficiy walbayhaqi wa jawaabu jaabir jaabir jawaabkiisa haadaa oo kale laabudda an yakuuna can cilmin waa inuu cilmi xaggiisa oo nabiga ayuu ka ogaaday arrintaas kama jawaabeen wa min hada xadiidu malik ana caaishata kaanat talii banaati akhiiha caaisha waxay mas-uul ka ahayd gabdhihii walaalkeed uu dhalay waayahay biayataama xaalay yihiin oo fii xujriha waa gabdho agoommo ahoo ayada caaisha gurigeeda ku nool bay ahaayeen gabdhahaas ayada ah waayahay lahunna alxulliyu xulli baa u sugnaaday waa gabdhaha waxbay u xirto gabdhaha de in la qurxiyo oo dhar qaali a loo xidho sharcigaaba sheegaya liyurqaba fiiha in lagu jeclaado gabdhaha inmaa la siiyo oo labis wanaagsan oo qurux badan loo xidho oo yani si yani loo jeclaadoba waaya yaa sharcigu sheegayahay marka xulli bay gabdhahaasu lahaayeen falaa takhruju canhu zakaat caaisha zakada kamayna bixin jirin weli daara qudmi wuxuu wariyey anna asmaa bintu sadiiq radia allaahu canha kaanad waxay ahayd tuxallii banaatiha gabdhaheeda waxay u xidhi jirtay adahaba dahab naxwu khamsiina alfan konton kun dahab ku kacayay u xidhaysay walaa tuzakiihi mana ayna zakaynayn falaxaadiisu alawalu axaadiista hore tadullu waxay ku tusinaysaa calaa wujuubi zakaati alxulliyi waxa haweenku isku ziinaynayaan in zake laga bixinayo wa calayhi jumhuuru saxbi asxaabta mucdamkoodu saasay qabaan wataabiciina taabiciinta badankoodu saasay qabaan wa sufyaanu thawri baa qabo walxanafiyatu qolada xanafiya ilaa saasay qabaan waalcibratu cibrada fii zakaatihaana bilwasni wey laa bilqiimati wasankooda unbaa la fiirinayaaye qiimaha maye wa qaaluu waxay yidhahdeen ina alaahaara aahaartan dambe asxaabta laga warinayo laa qiimata laha maxal axaadiisi saxiixat axaadiis saxiixa oo nabiga laga wariya iyadoo la hayo asar nin saxaabiya ama nin taabica laga sheegay milicsan maynay leeyihi asar xadiis ma garab istaagi kara saxiixa ko saasay leeyihin wy wa facala ibnu wa ficlu ibnu cumar iyo wamaa bacdahuna cabdullaahi bin cumar waxa uu sameeyey oo gabdhihiisa uu xili jiray sakana uuna ka bixinayay wamaa bacdahu jaabir bin cabdillaahi waxa uu fidyooday ya iyo caaisha arrintaa laga warinayey iyo asma bintu abibakar waxaa laga warinayey kulli waa wada asare yadullu wuxuu ku tusinayaa calaa cadami wujuubi zakaati alxulliy waxa haweenku xirtaan si kastaba ha uu fara badnaadee inaan zake laga bixinayna wa calayhi bacdu saxbi asxaabta qaarkeed baa saa qaba wa taabiciina tabciinta qaarkood wa jumhuuru lfuqahaa nimanka fuqahada ehli fiqiga say u badanyihin saasay qabaan inay zake ka waajibayn wa qaaluu waxay yidhahdeen tilka alaxaadiisu axaadiista hadda la sheegaya kaanad waxay ahayd qabla qabla xilli dahabi lilnisa haweenka intaan loo xalilin dahabka ow amase min baabi tashiid fi ziinati ziinada haweenka laga zaahidinhayaayo hadde waxaa farada badan hadday qaataan ziinadooda iyo tarafahooda fara badanaye waa laga celinayaa saasay ayuu ku awileen saasay ayuu ku awileen laakiin hadda meesha khatar baa ku jirta waad ka fiirinaysa intaa nusuus kusoo aroorayso hadduu qofku yani uu xidhanayo waxaa la doonayaa inuu wax yaroo macquula uu xirto wixii inuu ku xadgudba lama rabo midda kale dadku yani waxay u badan yihiin dumarku haddayba helaan inay waxyaalo fara badan dahab fara badan gataan oo gataan oo gataan oo iska kaydsadaan oo leeda mar kalaan u baxay waa khatarteeda le waxaana farada badan oo iska dhidhis maxaa waad artaa khilaafka weyn oo ka taagan axaadiista saxiixaana ay ku soo aroortay in haddii wixii ay bato ay badato khatar bay leedahay marxaban wahaakada wahaakada wa hada fi lxulliyi lmubaaxi midka lagu muransan yahay waa xulliga mubaaxa amaa xulliyu rijaali ragga loogumaba tegelin inay xirtaan bal hadday xirtaan ka waran iyo wal awaani dahabka iyo fidlada weelal in laga dhigta lama ogole ama kursiye iyo alaab laga samaysto saacado iyo kuraas iyo yacni weelal iyo in laga samaysto lamaba ogole hadda haddii lagaba sameeyo ka waran waa xaaraan ama raggiiba uu xirto raggii baa fargashi dahaba hadday xirtaan ka waran fa fiiha zakaatu biitifaaqin taa iyada waa laisku waafaqsan yahy inay zaka ka waajibayso maxaa yeelay waaba xadgudubtaa iyada loomaba ogole dumarka waa loo baneeyey moogi ragga yaa u baneeyey in weelasha iyo waxaa laga dhigtana yaa ub yaa ogolaaday lama ogola way taas zakaatu maalil yatiim agoonta maalkeeda oo laga zakeeyo waay can camr bn shucayb can abihi can jaddihi radi allahu canhum can nebiy sal alay wasalam annahu nabigu khadaba naasa dadkii khudbo u akriyay faqaala wuxuu yidhi alaa man weliya ninkii weli tawaliyo oo madax u noqdo yatiiman agoon lahu maalun maal leh falyatajir fiihi maalka ha u tijaareeyo ha u gedgediyo walaa yatruku yuuga yuuna ka tegin maalka iska dayna xataa taakulahu sadaqatu ilaa ay zakadu ka dhammayso xoolaha zakadu way dhammaysaa haddaan laga bixinin zakada marka xoolaha ka waajibta waa in laga bixiy haddii laga bixin waayo zakadu way cuni xoolaha way ku baaba'ayaan marka ilmaha agoonka ah ood adigu mas-uulka ka tahay zakada ooga bixi maalka wey rawaahu tirmidi washaaficiyi wa daar qudmi can qaasim waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kaana caaishatu waxay ahayd taliinii way itawalinaysay qaasim binu maxamed binu abi bakar wey maxamed binu abi bakar baa dhalay oo walaalkeeda qaasim eeday u ahayd aniga iyo wa akhaweyni laba kale oo li aniga ii sugnaaday waa laba wiil oo ila dhalatay yatiimayni oo agoona fii xajriha fii xajriha eedadeen oo caaisha ah dhabteedaan ku nooleyn yacni gurigeedaan kusoo kornay wey fa kaanad waxay ahayd tukhriju mid bixiso min amwaalinaa maalka annaga aabbahan unooga dhintay azakaata zakay ka bixin jirta ayadaa mas-uulka hayn rawaahu shaaficiyu zakaatulcasali malabkii oo zake laga bixinaya can camr bni shucaybin can abihi can jaddi radi allahu canhum qaal jaa'a hilaal ninka la yidhahdaa yimid axadu bani mutcaan nimanka reer bani mutcaan la yidhahda ninka u dhashay weeye ilaa rasuulillahi buu u yimi sala allahu caleyhi wasalam bicushuuri naxlin oo lahu u sugnaaday naxli waa timirtii malabkeedii buu cushur ka bixiyey cushur oo yacni baallaa lagu miisayaaye herbad ama sibraar yar yar ah iyo tunuug fara badan baa lagu keenaya tobankiiba mid baa laga bixinaya marka cushur buu ka malabkiibuu wax ka bixiyey markaasuu keenay wa kaana wuxuu ahaa sa'alahu mid weydiiyey an yaxmiya inuu u xidho nabigu u xidho waadiyan waadi yusamaa lagu magacaabo salabata fa ajaabahu nabiyu nabigu waa ajiibay sala allahu caleyhi wasalam dhulkaas isagaa iskale ninkaas waa loo xidhaya waayahay marka malabkaa farada badan haddaad yani malab haysato dhulkaas isaga malabka aad uga dhalanayo waad iska bixinaysaa baa leeyahy falamaa weliya cumar binu khadaab cumar binu khadaab markuu wilaayada yani u tawaliyo khaliifku ahaa kataba lahu wuxuu u qoray caamiluhu caamilkiisii sufyaan bin wahab la odhan jiray yasaluhu asagoo weydiinaya can dalik fa kataba lahu cumaru cumar baa soo qoray in addaa ilayka hadduu kuu guto maa kaana yu-addii ilaa rasuulillaahi min cushuuri naxlihi faxmil lahu salabahu meeshiisi u ilaali wa ilaa fa huwa dubaabu kaysin weeye yaakuluhu man yashaa wuxuu dadka ka leeyahay ma leh ya shiniduu ku jeedaa lahu cumaru cumar waxau u qoray in addaa ilayka hadduu kuu guto maa kaana yu-addii ilaa rasuulillahi rasuulka ilaahay wuxuu u gudanayay sala allahu calayhi wasalam min cushuuri naxlihi timirtiisa ama mal yani waxaan leeyahy min cushuuri naxlihi malabkiisa waa malabkaa shinidu dhalisay yani cushurkeeda faxmil lahu salabahu mee yani faxmil lahu u ilaaliyo salabata meesha salaba la yidhaahdo oo nabigaa u xidhay wa ilaa fa huwa hadduu gudan waayo oo zakada ka bixin waayo fa huwa asagu malabkaasu zubaabu kaysin weeye waayahay kaasoo yaakuluhu man yashaa ninkuu doono iska cunay ya dubaabu kaysin roobkii barwaaqadii iyo dhulkaa ku daaya barwaaqadaas waaya dubaabkiisi weeye yaakuluhu man yashaa oo shinnidaas yacni cayayaankaas yarkaa unba yani malabkaa dhaliye lama kala xigo ninkuu doonaa iska qaadanay hadduu laakiin zakada ka bixiyo waa loo ilaalinaya meesha isagaa loo daynaya rawaahu abu daawuud wanisaa-i wadabarani can ibni cumara radi allahu canhuma can nebi sal ly slam qala wuxuu nabigu fi lcasali malabkii wuxuu nabigu fii kulli casharati aziqin tobankii weelbo ziqun baa ka waajibay ziqu yani waa bahal yaroo qarbad ah bahalka yaree sibraarka ama qarbadka yarkaa lagu cabirayaa ama tanag baa iska dhaho weelkaa yarkaa tobankiiba mid baa laga bixinaya waa laga zakaynaya wy mana rawahu tirmidi wa abu daawud wa lafdu abu daawud lafdigiis wuxuu aha min kulli cashri qirabin shan qarbad qarbadku waa bahal yaroo yani maqaarka laga sameeyo ama yani darbaal darbaalkana waa laga sameeya darbaalkana adag qarbadkaas yani tobankii qirabo qirbatun baa ka waajibayso taasuu le marxaban rawaahu tirmidi wa abu daawuud baa wariyey bisanadi saalix wali axmed ibni maajah jaa'a abu siyaarata ninka la yidhaahdaa yimid ila nabiyi buu u yimid sal lla alay sl faqala wuxu ya rasuula allah lii ina lii naxlan timir baa ii sugnaatay qaala wuxuu nabigu faadil cushuura cushur ka bixi tobankii weelba weel ka bixi qultu waxaan ya rasuula allah ixmil lii jabalaha qaala wuxuu yidhi faxamiya lii jabalaha wuu ii ilaaliyey fa fii haadihi nusuusi waxaa ku sugan wujuubu zakaati alcasali malabka in zake ka waajibaysa wa anaha alcushur cushur baa laga bixinaya wa calayhi bacdu saxbi wataabiciin asxaabta qaarkeed baa sidaa qaba iyo taabiciinta qaarkood walxanafiyatu waaxmed waisxaaq wa huwa alaxwad saasaaba wanaagsan buu leeyahy dadaal badana camalan xagga camalka wey وqاaل mالك وxuu yhi imaam mاaلك iyo وshaaفiعي والجمهوur waxay yidhahdeen laa تجiب زakاة زaka kama waaجibin في اlcasل لأنa tilka نusuusi فيiha maqاal nusuustaasoo gad hadal baa ku jira xoogaa yani sanadkooda waxbaa laga sheegaa wy صaxiix maa wلأna اlcasla laysa min اlأjناasi jinsiyaalka ka mid maaha alatii tajibu فiiha زakاatu ay ka waajibaysa وqad marad waan soo marnay marxaban hada ma fi shuruuxi اlxadiiثi xadiidka sharxiisa waxaa lagu soo qaaday weeye waladii fii kutubi madaahibi alarbaca madaahibta afarta kutubtooda waxaa ku sugan annahu laa zakaata fi lcasal malabku zake male cinda ala'immati alarbacati afarta madhabood isku waafaqsan yihin inuu zake lahayn malab albaabu saadis fi zakaati lfidri baabka lixaad fii zakaati lfidri zakaatulfidrigii ayuu u baab yahay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qad aflaxa waxaa liibaaray man tazakaa ninkii yani dahirnaaday oo naftiisii dahiray wadakara sma rabbihi rabbigii magaciisana xusay oo fasalla ayahay tukaday wey marxaban aayaddan waxaa la yidhahdaa waxay ku soo degtay zakaatu fidriga can kasiir bin cabdillahi waxaa laga wariyay can abihi can jaddi radi allahu canhum ana rasul lah sal lay slam su-ila can hadihi alaaya aayaddanaa nabiga la weydiiyey faqaala wuxuu nazalat fii zakaati alfidri zakaatu fidriga ay kusoo degtay rawaahu ibnu khusayma can ibni cabaas radi allahu canhuma qaal farada rasuulu lahi rasuulka ilahi wuu farad yeelay sal allahu alayh wasalama zakaata alfidri zakada zakaatulfidriga la yidhaahdo duhratan xaalay tahay daahir ay u tahay lisaa'imi ninkii soomanaa waa lagu dahirayaa min allaqwi laqwigii waxyaalihii gefkaayoo ka dhacaya war rafasi wey ay laqwiga iyo rafasku waa isku mid ma hadalka xun wey iyo fuxshiga wixii asagoo intuu soomanaa ka dhacay wey wa ducmatan xaalay tahay dacaan bay u tahay lilmasaakiini masaakiintana dacaan bay u noqonaysa man addaahaa ninkii guto qabla qabla salaati salaada ciiddaa intaan la aadin fa hiya zakaatun maqbuula waa zaka maqbuulaa waman addaahaa ninkii guto bacda salaati markii salaadii lasoo tukadana fa hiya sadaqatun min asadaqaat waa sadaqo un sadaqooyinka ka mid a wey macnii waa laga fadli badan yahay qabla salaad baa fadli badan bacda salaadna waa la bixin karaa maalinkaas ciidahoo dhan waa addo waa la bixin karaa laakiin maalinkaas hadday dhaafto qadlay kugu noqonaysaa wey waa ku waajib laakiin rawaahu abu daawuud ibnu maaja walxaakim wa saxaxahu qadru zakaati lfidri allah subxana wataala zakaati alfidri zakaatu fidriga qadarkeedu saacun wey bikaylilmadiinati madiina yacni kaylkeeda ahaaday zakaatu fidrigii inay waajib tahay ayay noo soo caddaysay axaadiistaa hore iyo nusuustaas waxaana la bixinayaa subaxa ciidda ah intaan salaada la tukanin qadarka la bixinaya ayaa baabkana loogu sheegayaa hal saac baa ruuxil arka laga laga bixinayaa saacaas waa afar koobo laba suus weeye oo keylka madiina madiine keylkeeda awey waa kaas can ibni cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar farada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuu farad yeelay zakaata alfidri zakaatu fidrigii buu farad yeelay oo dadka ku waajibiyey saacan buu farad yeelay hal saac oo min tamrin timir ah hal saac oo timir ah la bixin ow saacan oo min shaciirin waa saac sarreena ayuu qofku bixinayaa cala alcabdi addoonkii buu ku farad yeelay iyo walxorri kii xorta ahaa waaldakari kii labaa iyo walunthaa kii dhadiga wasagiiri ilmihii yaraa iyo walkabiiri qofkii weynaa oo min almuslimiina ka mid a intaba oo qof muslima unbay zakaatu fidriga ku waajibaysaa gaal maya marka intaasoo dhan bayay ka waajibaysaa waana laga bixinayaa waa laga bixinaya marka qofkii waayahay asaga iyo in alla intii uu asaga nafaqaynayay oo dhan buu ka bixinayaa wey fa sakaatulfidri waajibatun cinda ala'immati alarbaca afarta a'immadaa way isku waafaqsan yihiin calaa kulli muslimin bay ku waajibi dakarin aw untaa sagiirin aw kabiirin xorin aw cabdin wa hiya zakaatu fidrigaas cala sawiyi ilmaha yarkee weli aan baaluqin min maalihi maalkiisaa laga bixinaya in kaana lahu maal hadduu maal leeyahay wey wa ilaa maal hadduusan lahayn fa calaa man calayhi nafaqatu qofka nafaqadiisu ay ku waajibtay waa labadii waalid ayaa bixinay wa cala sayidi sayidkana ikhraajuhaa can cabdihi addoonka inuu ka bixiyaa waajib ku ah wa qadruhaa qadarkeeda can kulli fardin ruuxii la arkabo qadarka laga bixinaya saacun saac weeye wa huwa arbacatu amdaad waa afar koobo wa qadru saaci bilkaylilmisriyi markaa masr buu asagu galay oo sheekhaa masri ahay xisaabteedii bu markaa noo sheegay calaa kulli xaal yani saasaa loo bixinaya saasaa loo bixinaya wa amara bihaa wuu amray rasuulku an tu-addaa in la guto oo qabla khuruuji nnaasi dadku intayna u kicin oo ila salaati salaada intayna u kicin waqtigaasaa fadli badane yani kaasaa fadli badan taqadama sayaatii yani jawaazu tacjiiliha qabla salaad in ninkii bixiyo inay tahay zakaatun maqbuula bacda salaad ninkii bixiyana sadaqatun min asadaqaat saasaa noo soo hormartay waxaa noo imaan doonta tacjiilkeedu inuu bannaan yahay bal yajuusu ikhraajuha min awali ramadaan ramadaanka awalkiisaaba la bixinaya waa liwujuudi axadi sababayhaa labadii sabab baa mid la helay oo bisha ramadaan iyo bishan shawaalka liha soonfurta labada qofku inuu haleelo labadii sababood haddii mid la helay waa la hormarin karaa wa calayhi shaaficiya wa qaala maalik waxma yajuusu tacjiiluhaa biyowmin aw yowmayni un baa la hormarin karaa iidda hal maalin ka hor ama laba maalin ka hor unbaa bannaan bay leeyihiin rawaahu lkhamsa shantii baa warisay xadiidka can abi saciid waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi abu saciid alkhudri kunnaa waxaan ahay nucdihaa zakaatu fidrigaasaan bixin jirnay fii zamaani nabiyi sala allahu calayhi wasalama zamanka nabiga saacan baan bixin jirnay oo min dacaamin dacaama hal saac oo dacaama ayaanu bixin jirnay wey waa afartii koob ow saacan oo min tamrin saac timir aan bixin jirnay ow saacan oo min shaciirin hal saac oo sarreena ayaanu bixin jirnay marxaban ow ow saacan saac oo min shaciirin shaciir ah wey ow saacan baan bixin jirnay oo min zabiibin zabiib ah ow saacan baan bixin jirnay oo min aqidin garoor ah wey garoor oo dadka reemiigaa oo ayagu xoolaha iyo waxa uunu irmaan yihiin oo aan raashin haysanin yacni caanahaas fadhigahay isaga bixinayaan wey aaya alaqid laba nun yaabis baa la yidhaha aaya hayru manzuuci yacni zubdi subagana aan laga bixinin y subaga haddii laga bixiyo caanuhu dee fadhi ma noqonaya caanaha fadhiga ah oo subagoodii wato weeye waxa zakaatu fidri lagu bixinaya maaha ciirta kuwa subaga lagala baxay maaha falamaa jaaa mucaawiyatu mucaawiye markuu yimid waa markuu khaliifka ahaaye mucaawiya ibnu abi yahay sufyaan markuu amiirka aha wa jaa'at isamraa'u bahashaa samrada la yidhahdanaya aada usoo badatay waa qamxiga wey sarreenka unba halka qamadiga la yidhahdo unbaa looga jeedaa qamxiga ay sarreenkii wey qaala wuxuu yidhi waktiyaha hore aada oomayna badnayn qaala wuxuu yidhi mucaawiye uraa adunnu waxaan malaynayaa buu yidhi muddan mud oo min haadaa bahashan yacni qamxiga ah ka mid ah yacdilu inuu u dhikamayo oo muddayni laba mud inuu u dhikamayo oo wuxuu leeyahay qamxiga haddii zakaatu fidriga lagu bixinayo meeshii afar kooba la bixin jiray laba kooba keliya ha la bixiyo koobadiiba laba koobay u dhikantaa buu leeyahy saasuu soo jeediyo asagaa ra'yeeyey sidaas uraa adunnu waxaan malaynayaa buuhi mucaawiya ibnu abi sufyaan min yani muddan oo min haadaa mid yani sarreenkan ka mid a ama baashan qamxiga la yidhahdo yacdilu mudayni inuu u dhikamo rawaahu lkhamsatu baa xadiidka wey wa fii riwaayatin xataa qadima calaynaa mucaawiyatu baa noo soo galay waxaa dhahaya abu saciid alkhudri reer madiinuu ahaaye khilaafaduna markii dambe shaam bay fadhiday oo hadda amiirku wuxuu fadhiyay shaam buu ka yimid xaajan xaaliyo asagoo xaaji ah oo muctamiran asagoo cumraysanayuu soo galay fa kallama naasa dadkii buu la hadlay oo u khudbeeyey cala lmimbari mimbarkii madiine masaajidka nabigu yani fuulay mimbarkiisi markaasuu dadkii la hadlay wa mima kallamahum bihi dadka waxa uu kula hadlay waxaa ka mid ahaa innii anigu uraa adunnu waxaan u malaynayaa muddayni laba mud oo min samraa'i shaam shaam yacni qamxiga ka yimaada ah tacdilu inay u dhukanto saacan saac oo min tamrin timir ow fa akhada naasu bidaalika dadkii arrintaasay qaateen oo ra'yigii uu soo jeediyey qaala abu saciid alkhudri wuxuu yidhi fa amaa ana anigu falaa azaalu ka zuuli maayo ukhriju inaan bixinayo kadalika siduu nabigu nagu ogaa umaan u bixinayaa bu afartii kooba umaan anigu bixinayaa ayaa hadda ra'yigan uu soo jeediyey mucaawiya ee asxaabtana ku raaceen dadkii ku raaceen anigu ku raaci maayo ley wixii nabigu igu ogaa ma bedelay can ilxasan waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi khadaba ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaas baa khudbo akhriyey fii aakhiri ramadaan bisha ramadaan aakhirkeeduu istaagay calaa minbari lbasrati magaalada basre la yidhaahdo oo dalka ciraaq ka mid ah ayuu ka istaagay weeye fa qaala wuxuu yidhi akhrijuu bixiya sadaqata sawmikum soomkiina zakadiisa bixiya waa zakaatu fidrigii fa ka'ana naasa dadkii waaba ayagoo lam yaclamuu fahmin wey mayna garanin sadaqada soomkoo la sheegayay muxuu oola jeedaa bale bisha ramadaanna aakhirkeeda baa lagu jiraa weli ma dhammaan fa qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn cabbaas man haa hunaa halkan wixii fadhiyo oo min ahli lmadiinati ka mid ah quumuu istaaga buuri kaca ilaa ikhwaanikum walaalihiin u kaca facallimuuhum bara fa innahum ayagu laa yaclamuuna ma yaqaanaan zakaatu fidriga ma garanayaane aw reer madiina wixii reer madiina oo halka fadhiyo ha u sheegeen dadka zakaatu fidriga ha ha u tafsiiliyeenoo ha bareen buu ley man haahunaa halkan wixii jooga oo min ahli madiinata ka mid a quumuu kaca buu yidhi ilaa ikhwaanikum facallimuuhum bara fa innahum ayagu laa yaclamuun farada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam asagaa marka hadalka sii wado farada rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuu farad yeelay sala allahu alayh wasalam haadihi sadaqa zakaatu fidrigan buu farad yeelay saacan buu farad yeelay oo min tamrin timira aw shaciirin sarreena ow amase nisfi saacin saac niskii oo min qamxin bahalkaa qamxiga la yidhahdo wey qamadiga aayahay marxaban oo ah waa sidii yani mucaawiya uu soo jeedinayay yani nisfu saac oo laba koob bay markaa noqonaysa calaa kulli xorin nin xora kulligii aw mamluukin addoonkii dakarin ow unta sagiirin canugii yaraa aw kabiir falamaa qadima caliyun cali markuu soo galay waa sid cali ra'aa wuxuu arkay waayo ruqsa sicri sicirka raqiisnimadiisa yacni wixii iska jaban buu arkay oo quudku yani raashinku yani qaali uusan ahayn oo sicirku iska raqiis yahay qaala wuxuu yidhi markaa sid cali qad awsaca allaahu ilaahay baa waasiciyey calaykum dushiidna ee falow jacaltumuuhu maa ka yeeshaan saacan min kulli shay xataa qamxigaba allaha ka dhige haddii ilaahay sicirkii idiin qaboojiye oo aad wax haysataan oo futuuxaadna la idiin furay nisfu saac meesha aad ka dhigi lahaydeen laba koobo afarti saac afarti koobo kamil oo saac buuxiye waayahay fiihi xadiidka waxaa ku sugan atasriixu biijzaa'i nisfi saaci saaca niskiisu inuu gudayo min alqamxi ka mid a faqad wa biwujuubi saaci min gayrihi qamxigaa wixii ka soo haray qamxigan asaga uu intifaac badiya burka iyo waxaan o dhan baa laga sameeya wa aqarahu caliyun sida cali baa sugaya amiiru lmu'miniin lixadiisi wey walaakinahu ashaara calayhim wuxuu u ishaaray bisaaci saac inay bixiyaan oo kamilaan waa liruqsi aqwaati quudkii baa raqiisa markaas rawaahu abu daawuud wanisaa'i can ibni cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can nabiy sal allau alay wasalam qaala wuxuu nabigu alwasnu wasanku wasnu ahli maka miisaan waxaa lagu bixiyo wasan haddii la yidhaha waa midka ree makaadun walmikyaalu mikyaalka beeguna mikyaalu ahlilmadiinati ahlumadiina beegooda wey aaya rawaahu nisaa'i baa wariye abu daawuud yajuuzu waxaa bannaan tacjiilu zakaati zakada in la dejiyo o la hormariyo kamaa yajuuzu naqluhaa in la naqliyo say u bannaantay magaaladii ka waajibtay mahe meel kale loo raro marxaba can caliyin waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana alcabaas cabaas bin cabdimudalib sa'ala nabiya nabiga wuxuu su-aalay sala allahu alayhi wasalam fii tacjiili sadaqa zakada ma la tacjiilin karaayo ma lasii horumarin karaa qabla an taxila intayna xalaaloobin intayna xaaloobin oo waktigeedu soo gelin fa rakasa lahu nabigu waa u ruqseeyey fii dalika waa sii bixin kartaa bu waa sii bixin kartaa rawaahu abu daawuud watirmidi wa fii riwaayatin annahu sala allahu alayhi wasalam nabigu qaala licumar wuxuu u yidhi inaa anagu qad akhadnaa waan qaadnay oo zakaata alcabaas caamal awali baan qaadnay lilcaami sanadkan horaan ba uga sii qaadanay oo sidi cumar markii loo diray zakada inuu soo ururiyo waayahay yani yaa waxaa lo waxaa nabiga loo keenay ciidankii yani si cali iyo caamiliinta ahe waa zakadii qaadaya waxay yidhahdeen saddex nin baa zakadii diiday cabaas binu cabdimudalib khaalid binu weliid iyo ninkii ibnu jamiil la dhihi jiray marka waa kii yani ka jawaabay intiiba nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yahay cabaas bin cabdiraxmaan waayahay marxaban anigaa ka qaadayuu yidhi anaa ka qaadayo markaana wuxuu ku ishaarayay inuuba horayba uga sii qaaday oo laba sano yani sanadka iyo sanadkii hore yaa laga sii qaaday labadi zakadoodii baa laga sii qaaday kasii darjinaba khaalid bin waliidna haddee yani alaabtiisii oo dhan dee fii sabiilillahi buuba yeelay waa kiina gu dhahay ibnu jamiil unbaa markaas yani asagu zakada ay ku waajibtay oo khalad u diiday markaas marka hore faqiir buu ahaan jiray xoogaa maalhu yeeshay markaasuu kibray walilbukhaariyi bukhaari waxaa ku sugnaaday kaana naasu dadkii waxay ahaayeen yucduunahaa kuwa bixiyo qabla alciidi ciidda intaan la gaarin zakaatu fitrigay hormarin jireen bilyawmi walyawmayni cabdullahi bin cumarna saasuu samayn jiray baa y laba maalin ka hor ayuu bixin jiray markaas yani jawaazu yani xadiisanna waxaa ku sugan jawaazu tacjiili zakaati zakada in la hormarin karo fi lmawaashi wakayriha zakada xoolaha iyo middan kale zakaatu fitriga nooc kastaba wa calayhi alakharu washaaficiyu waaxmed waisxaaq qaalahu tirmidi qaala maalik wasufyaan laa yajuuzu waa lixadiisi saabiq man istafaada maalan falaa zakaata calayhi xataa yaxuula alxawl xadiidkaasi ay u deliishanayaan waxay leeyihin xawlku ilaa uu soo wareego lama sii horumari karo wa bacasa wuu diray axadul umaraa'i nimankii umarada ah ee madaxda ah midkood cimraan bin xusein buu diray saxaabigaas cala sadaqati sadaquu u diray zakadii falamaa rajaca cimraan markuu soo noqday qaala alamiiru ninkii amiirka ah baa wuxuu yidhi aynal maalu maalkii ah waan kuu diray aaw zakadii aan soo ururi ko qaala cimraan wuxuu yidhi walilmaali arsaltanii ma maal inaan keenaad aniga ii dirtay akhadnaahaa waan qaadnay min xaysu meel kunna aan ahay na'khuduhaa calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam wa wadacnaahaa waan dhignay xaysu kunna aan nadacu calaa cahdi rasuulillahi sala allahu alayh wasalam halka maal inaan keeno soo xareey maad ii dirtay meeshii ilaahay uu iyo rasuulkiisu ay amreen baan ka qaadnay meesha ha lagu bixiye la yidhina waan ku bixinay macnaha waxa weeye waayahay sadaqatan tuukhadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim xadiidkeedu haystaa dadkii waanu ka qaadnay kuway u waajibtayna waan siinay kuway ku waajibtay baan ka qaadnay kuwaan wajabna waan siinay saa un baan ku wadnay buu leeyahay khalaas kusoo dhammayn maxaa kale waxaana weydiinaysa haya saasuu le cimraan bin xuseen rawaahu abu daawuud baa wariyey wa saciid bin mansuur bisanadin saxiix can abi hilaal waxaa laga wariyey asaqafiy radia allahu canhu qaal jaaa rajulu nin baa ila nabiyi nabiga u yimi sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yidhi kitu waxaan u dhowaaday uqtalu in lay dilo oo bacdaka adiga gadaasha fii canaaqin in la ii dilo ow shaatin in la ii dilo waa yahay oo mina sadaqati ka mid a marxaban waa yahay in la ii dilo ayaanba ka yaabay buy marxaban fa qaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi lowlaa annaha ayadii tucdiha tucdaa haddaan la siinaynin fuqaraau lmuhaajiriin ma akhadtuhaa maba qaadeenba ay marxaban ma ana qaadeen saasuu markaa nabigu zakada maba yani waaya marxaban ma ana qaadeen buu nabigu leey sigay buu yidhi aya an uqtala inla yani uqtalu in la idilo bacdaka adiga gadaasha fi canaaqin in la idilo waxar yar wey hartaa yarkaa yani waa neef zakadii gaaraya un baa loo jeeda wax yar in la ii dilo shaati neef ari oo mina sadaqati ka mid fa qaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi lowlaa annaha iyadii tucdaa haddaan la siinaynin fuqaraau lmuhaajiriin muhaajiriinta fuqaradoodii maa akhadtuhaa ma ana qaadeen fannabiyu kaana yanquluhaa zakada wuu rari jiray lidaruurati wa hada jaa-izun biitifaaqin isku waafaqsan culummadu mar haddii yani ay daruura jirto waa loo naqlin karaa zakada naqligeedo lama ogola yani asal ahaan weydiinaysaa culummada qaar qaarna way banaynayaan marka waxaa laleeyahay ninka amiirka horta asagoo wuu naqlin karaa oo asagoo hal meela intuu isugu keena zakada xagga laga soo qaado xagga laga soo qaado ninka madaxweynaha meel markuu isugu keenu markaa kala geynaya oo dadkii u qaybinaya ko haddii meeshii aad joogtay zaka zakadii wax qaataba la waayo dadkeedii la waayana waa la naqlinaya dadka meeshan jooga dad ka fadli badan hadday jiraan oo zakada uga munaasabsanna waa la naqlin karaa sababahaas haddayna jirin in la naqliyo ma ah meeshaas aad joogto fuqaradii iyo masaakiintii waa ay joogtay unbaa markaas qofka zakada bixinayo iyo midka qaadayo caamilka aadaabta laga doonayo can jaabir waxaa laga wariyey binu catiikin can abihi radia allahu canhum canhuma can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu saya'tiikum waxaa idiin imaan doono rakbun jameeco waaye mubqaduuna loo cadhooday wey kuwa loo cadhoonayaa la idiin imaanay la necab yahay waa kuwa zakada ururiye ay way socdaanoo xoole inay qaadaan unbay rabaan markay kugu soo baxaan unbaa laga naxaya war kuwii baa socdee maanta waa na gabagabaynaya y dadka xoolaha jeclaa saa unbay leeyihin dee xoolaa laga qaadaya sooma ay rakbun ay mubqaduuna kuwa loo cadhoonayo yaa idiin imaan doona aljamaacatu lmakruhuuna dabcan dabci ahaan baa loo kohonaya wahum jubaatu zakaa zakada kuwa qaada wey waa likaraahati lmaalikiina lahum kuwa maalikiinta xoolaha allaha kahonaya fa idaa jaa-uukum markay idiin yimaadaan faraxibuu bihim u tarxiibiya marxaban wa ahlan dhaha weji furan kusoo dhoweeya wa khalluu khaali yeela baynahum wa bayna maa yabtaquun ayaga iyo waxay doonayaan dhexdooda ha gelina maxay doonayaan xoolaha inay tiriyaan oo wixii ka waajibay ay ka qaadaan soo maha bas la shaqeeya ha ka hor istaagina waxa ay doonayeen fa in cadaluu marka cadaalad hadday sameeyaan oo tiradii xoolaha tirintoodii iyo wixii ay qaadayeen iyo cadaalad ay ku sameeyaan falianfusihim cadaaladdaa naftooday u sugnaatay ayagaa ajirkeeda helayo wa in dalamuu hadday dulmiyaan oo dadka yani waaye ay dulmiyaanna fa calayhaa yani fa ismu yani dulmihim yani calaa anfusihim naftooda u ayaga naftooda unbay ku noqonaysaa dulmigii dembigiisii wey wa arduuhum raalli geliya waxay jecel yihiin siiya oo raalli geliya fa ina tamaama zakaatikum zakadiina taamnimadeeda waxaa ka mid a ridaahum ayaga ridahooda ridahoodaa ka mid a zakadii idinkugu taam noqonaysee ayagoo raalli ha ydinka tageen waliyadcuu lakum ha ydin duceeyeen ha ydin duceeyeen rawaahu abu daawud baa xadiidkaa wariy can jariir bin cabdillaahi radi allahu canhu qaal shakal acraabu nimankii acraabta ay reemiyiga ahaa baa sheegtay ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabigay usoo dacwoodeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen ina naasan dad oo min almusadiqiina kuwa zakada aruuriye ah musadiqiintu waa caamiliinta zakada qaado ya'tuunanaa way noo imaanayaan oo fa yadlimuunana wayna dulminayaan waxaa nagu waajibin bay naga qaadayaan wayna dulminayaan fa qaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi arduu raalligeliya oo musadiqiikum kuwa musadiqiinta iska raalligeliya ayagoo raalli idinkaa un ha idinka tageen raalligeliya qaala jariir wuxuu maxaa yidhi adiga in hadda wax dheeraada lagaa qaado iyo in zakadii ay kugu baaqatoo diiddo maxaa ka waxaa adiga intay wax kugu baaqan lahaayeen bal adigu aad wax taba tide ayaga uu raalligeli wey waxay doonayaan u yeel qaala jariir binu cabdillaahi wuxuu yidhi maa sadara igamuuna soo tegin canii xaggayga musadiqun mid zaka ururinayo mundu samictu intaan maqlay laga soo bilaaba haada xadiidkan min anabiy aan ka maqlay sala allahu calayhi wasalama ilaa wahuwa canii raadin asagoo raalli hor ii ducaynayo qoslayo unbuu iga soo tegayo wuxuu rabay un baan u yeelay wax qanciye un baan siinaya u dhiibaya rawahu lhamsatu ila lbukhaariy walafdu tirmidi wuxuu ahaa idaa ataakum lmusadiqu midka zakada ururina hadduu idin yimaado falaa yufaariqanakum yuusa idin faariqun ilaa can ridan asagoo raalli ah moowe rido un ha idinkaga tago can camr bni shucaybin waxaa laga wariyay can abihi can jaddihi radi allahu canhum can nabiy sal lla alay wasalam qaala wuxuu nabigu laa jalaba walaa janaba laa jalaba keena ma jirto walaa janab walaa janaba fogaashana ma jirto kuwa caamiliintoo zakada ururina intay meel iska furisaan inay yidhahdaan xoolihii keena halkan aan ku tirinayna ee xoolihii soo kaxeeya inay yidhaahdaan taa lama ogolo waxay dadka yani maalikiinta xoolaha leh mashaqo ku tahay ayahay laa jalaba walaa janab janabku waa bucdiga janabkuna waa keen keene wey keena wey keena halka noogu imaada walaa tu'khadu la qaadi maayo sadaqaatuhum dadkii xoolo lahaa sadaqadoodii la qaadi maayo ilaa fii duurihim xaafadooda iyo magaaladun baa looga qaadaya duurku meesha ay degan yihin degmadooda wa ay in guryaha loogu yimaado meesha ay ka cabayaan oo dawda ay ka cabayaan in loogu tago lagu tiriyo saa un baa la samaynaya maogi in la yidhaha so adinku soo lugeeya ma jirta wey ayaga maxaa loo soo diray haddayna lugeynin qof la arka meeshiisa ugu tegin rawahu asxaabu sunan ba xadidka weri can cabdillahi bni abi awfa waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana abi aabbahay wuxuu ahaa min asxaabi shajarati buu ka mid aha nimankii mubaayacada la galay nebiga taxta shajara kula galay wa kaana nebiyu wuxuu ahaa sala allahu alayh wasalam idaa ataahu markuu u yimaado qowmun qowm bisadaqatihim sadaqadoodii markay ula yimaadaan qaala wuxuu dhihi jiray allahuma salli ilaahu u naxariiso calaa aali fulaan fulaan aalkiisi ilaahu u naxariiso uu nabigu dhihi jiray fa ataahu abii aabbahay baa u keenay bisadaqatii sadaqadiisa asagoo wado fa qaala wuxuu yidhi allaahuma salli ilaahu u naxariiso calaa aali abi awfa awfa iyo ehelkiisa ilahu u naxariiso saas odhan jir xadiidka waxaa ku sugan baa laleeyahy jawaasu salaati salli inuu bannaan yahay calaa kayri alambiyaa ambiyada keyrkood y taas waxaa laleeyahay waa khusuusiya nabiga unbay khaas tahay wey ee dadka kale ina ya allahuma salli calaa fulaan lama odhanayo marxaban salliga ambiyada iskale taradiga iyo radia allahu canhum waxaa iskale yani asxaabtaa iskale taabiciinta iyo culimmada ka dambaysana raximah llah baa laleeyahy taasaa lagu ducen aadaabta sida rawaahu lhamsatu baa wariyey litirmidiya walahu weli abi daawuud imaamu tirmidi abi daawuud waxay wariyeen almuctadi midka ku xadgudbay fi sadaqati sadaqada ku xadgudbay zakada oo diiday ka maaniciha kii diiday bulmi marxaban ninka ku xadgudbay falmaaliku aladii laa yu-addii bitamaamiha aan gudanaynin si taamnima aan u bixinaynin maca alikhlaasi aan ku bixinaynin yakuunu ismu dembigiisa wuxuu noqonayaa ka ismi almaanici lizakaat ninka zakada diiday dembigiisa o kale waa isku mid un haddaad naqsi geliso oo si xun u samayso iyo haddaad diiddo un isku macnay tegaya can raafic binu khadiij waxaa laga wariyey radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu alcaamilu cala sadaqati sadaqada ninka yani mas-uulka ka ah ee zakada soo ururiya alcaamilu ninka caamilka cala sadaqati zakada soo ururinayo bilxaqina kusoo arurinaya si xaqaho cadaalad ah kalqaazi buu la mid yahay mid duulay fii sabiilillahi u duul xataa yarjica ilaa uu soo laabto ilaa beytii gurigiisa ilaa uu kusoo laabto waa nin ilaahay waddadiisa ku jira waay amarka ilaahay buu fulinaya bijaamici ana kula minhuma fi daacati illahi wa rasuulih mid la arkaba ilahay daacadiisa rasuulka daacadiisa unbuu gudanayaa rawaahu tirmidi baa wariyo xasanahu albaabu saabic baabkii toddobaad fii tacdiaya fii man taxilu lahu zakaat dadka ay zakadu u bannaan tahay iyo wa sadaqatu sadaqadii waman laa taxilu iyo qofkayna u bannaanayn qaala allahu tacaala inama sadaqaatu sadaqooyinkii waa zakadii lilfuqaraa fuqarada ayaa iska leh waalmasaakiini baa leh waalcaamiliina calayha kuwa ka shaqaynayo zakada soo ururinaya iska leh waalmu'alafati quluubuhum qalbigooda kuwa lasoo dumeeye mar dhow soo islaamay kuwaasaa zakadii la siinaya mu'alafat lquluub a dadka qalbigooda lasoo dumay oo dadka hadda soo islaamay baa laba qaybood ahoo mid hadduu soo islaamay qalbigiisaa lagu xoojinaya waxaa laleeyahay islaamka ha jeclaado midna waxa weeye wuu soo islaamay qalbigiisa iimaankiisa xoog buu leeyahay ama nin baahanba mooho waa nin hantiloo iska dheragsan laakiin maalka asaga la siinayo waxaa lagu rajaynayaa kuwo kale inay kusoo islaamaan war ninkii hebel ahaa oo iskaba dheragsanaa xoolaha lahaa markuu islaamay xoolihiisa xoolo ka badan baa la siiyey markaa kuwa kalena inay soo aadaan inay soo aadaan nin baa nabiga u yimid baa la yidhi alayhi salaatu wasalaam markaasuu islaamay markaasuu nabigu wuxuu siiyey ari fara badan oo laba buurood dhexdood buuxiyey hanaman bayna jabalayn buu nabigu farta ka saaray ninkii intuu laabtay oo qoomkiisa ku laabtay wuxuu yidhi yaa qawmi aslimuu fa ina muxammadan yucdi acdaaca man laa yaksha alfaqra war waxaan idiin sheegayaa nimayow soo islaama kaalaha islaamka iska soo gala maxaa yeele ninka maxamed ayaa wuxuu bixinayaa cadiyo iyo siismo nin aan weligiiba faqri ka baqayn insu wax u bixiyo wal maarata nin hal mara kun neef aariya see kaa dareerinay waa ninaan faqriba ka baqe ka ka cabsanayni wey yaa soo kaca xoolaha ka qadine marka wuu lagu soo jiidayaayo inay kusoo islaamaan kuwa kale ya mualafatu quluubkaasay ka miyihin wa fi riqaabi yani addoomihii yani la xoreynayay aa lagu bixinaya kuwa la kitaabeeye oo xoolaha intii lagu kitaabeeyey yaa yani loogu kaalmaynaya zakada si ay kitaabada isaga bixiyaan nujuumta ay maalo kitaabada nujuumka le lacagta waalqaarimiina kuwa daynoobay fi ayahay kuwa daynoobay oo dayntu la go'day kuwaana waa la siin ama wax naftooda ha u daynooben ama maslaxatu khayr ha u daynoobeen mar haddii qofka dayn la go'do dayntina ay soo xaalowdo wuxuu isaga bixiyana uusa haynin waa laga bixinaya wa fii sabiilillaahi baa lagu bixinaya fii sabiilillaahi jihaadkaa zakada lagu bixinaya wa min sabiili baa la siinaya qofka musaafirka ah fariidatan aa yahay min allah fariida fariidatan xaalay tahay sadaqadaas iyo zakadaasu oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wallahu ilaahay caliimun kii og weeye biaxwaali lcibaad xakiimun fii sunci sancadiisana ilaahay xakiim mid ku aweeyahoo meesha u munaasabka uu dejinaya shay la arka wa jaa'a rajulu nin baa yimid yasalu nabiya nabiga weydiinaya sala allahu alayhi wasalama min asadaqati zakadi zakadii baan doonayay in wax layga siiya buu yidhi fa qaala wuxuu yihi nabigu ina allaha ilaahay lam yarda muusa raali noqonin bixukmi nabiyin nabi xukunkiis walaa hayrihi qof kale fi sadaqaati zakada xataa xakama fiiha huwa ilaa uu ilaahay asagu xukumay asagaa ilaahay caddeeyey dadkii la siin lahaa waa sideedaa sanfi ee aayadda lagu sheegay unbay u banaanta baa la siinaya fajaza'ahaa ilaahay wuu qaybiye oo hamaaniyata ajza buu ka dhigay yacni sideed qolo iyo zakada la siinaya fa in kunta min tilka alajzaa'i haddaad ka mid tahay sideedii acdaytuka xaqaka waan ku siinaya wa ilaa fala dee kale ma belihid sooma haddi rawaahu abu daawuud baa xadiidkaa wariyey can abi saciidin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi usiiba rajulu nin baa la asiibay fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama nabiga zamankiisii fii simaarin midho ibtaacaha uu iibsaday beer uu soo iibsaday yaa midhihii baa cudur ka galay oo markaasay dam yidhahdeen fa kasura daynuhu dayntiisii baa badatay ninkii waa daynoobay fa qaala rasuululahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalama tasadaquu calayhi war ninkan wax ku sadaqaysta fa tasadaqa annaasu calayhi dadkii baa ku sadaqaystay falam yabluq ma usa gaarin daalika kaas wafaa'a daynihi dayntiisii wax gud yani wax guda ma dhanno wixii la siiyey wey fa qaala rasuululahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam liquramaa'ihi kuwii daynta ku lahaaba wuxuu ku yidhi khuduu qaata maa wajadtum ninkan waxaad ka heshaan wuxuu haye un ka qaata walaysa lakum ilaa dalika wax kale kuma lihidin wax kale muu hayaba soo maadi waxaad ka heshaan un ka qaata rawaahu tirmidi bisanadin saxiix can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sal alay waslam qaala wuxuu nabigu laysa miskiinu miskiinku ma aha alladii midka yaduufu cala annaas dadka dushooda wareegay taruddu xaalay soo celinaysaa alluqmatu luqmad buu soo helayaa waluqmataani laba luqmadood buu soo helayaa wa tamratu xaba timira wa tamrataani kaas miskiin kaamila maaha waaba nin shaqaysanaya subix unbuu dhaqaajino suu irdaha un u tirinayo waxbuu soo heli maalinkii lasoo galban ya xoogaa baaba laga yaaba uu soo helo marxaban kaas miskiin kaamila maaha walaakin ilmiskiinu miskiinku waxaa weeye kaamilka alladii midka laa yajidu aan helaynin hinan yani hinan qaninimo yugniihi deeqo wax ku deeqtooma oo ku filan ma haysto walaa yufdanu lahu lamana garanayo lama fahmaayo oo fa yutasadaqa caleyhi lagu sadaqaysto walaa yaquumu mana kacayo oo fa yas'alo naasa dadka uu weydiisto wey waa kaa waa shibuska kaas wey miskiinka kaamilka ajirka badan laga helay waa kaas meeshiisaasuu isaga asturan yahayo wax ogna ma jiro oo dadkiisaa unbuu ku dhex jiraa uu iska baahan yahy dadka ma su-aasho wax ma su-aasho ma weydiisto lamana fahmayo kaa wey miskiinka kaamil ay rawaahu lkhamsatu ila tirmidiya wey ay yaxsibuhum ljaahilu aqniyaaa min atacafuf ay kuwa ilaahay ku sheegay waayahay laa yas- laa yas'aluuna annaasa ilxaafan dadka yacni su-aasha kuma celceliyaan oo dadka su-aasha kama badiyaan can khabiisata waxaa laga wariyey bini mukhaariqin alhilaaliyi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi taxamaltu waan daynoobay waan qaanoobay buu yidhi xamaalatan qaan baa la igu yeeshay budayn faataytu rasuulallahi baan u imi sala allahu calayhi wasalama as'aluhu fiiha anoo nabiga su-aalayo faqaala wuxuu yidhi aayahay aqim nagow buu yidhi oo nala joog xataa ta'tiyanaa ilaa ay noo imaato asadaqatu zakadii lasoo ururinaya ilaa ay noo imaato fanaamura aan amarna markaa laka adiga biha ayada aan wax kaaga amarna Ay. markaan dhibaatadii iyo deynta ila go'day annaga u sheegay wuxuu yidhi iska joog oo nala joog ilaa ay deyntu timaad yani ilaa ay dhimaato sadaqada lasoo urinaya zakada la keena way markaasaan kuu amrayna wax kaa siinayna uma qaala wuxuu yidhi nabigu yaa qabiisatu qabiisow ina almas'alata su-aashu laa taxilu xalaal ooma aha ilaa liaxadi halaasatin saddex qof un bay u bannaanta rajulun qof rajulun nin taxamala daynoobay xamaalatan dayn faxallad lahu lmas'alatu su-aashu way u bannaan tahay hadday dayn kula go-do waxaad isaga guddana aada haynin su-aashu way bannaan tahay way u bannaan tahay ninkaas xataa yusiibaha ilaa uu helo oo wuxuu daynti intii daynta lagu lahaa ilaa uu helo uma yumsiku markaa wuu iska joojinaya dayntii lagugu lahaa markaa dadkii yani aad- de- dhibaatadaas ay ku dhacay dayntaas la go-da tira hadday dadka wax ku siiyaan sadaqadii zakadii iyo wixii lagu siiyo dayntii haddaad hesho bes uma yumsiku wuu ka joogsan ma aha inaad kusii qaraabato un ay dayntaas ayla goda aad tiraa iyo dayntii baxday un inaad sii wado wixii ay lama doonayaa le warajulun weeye kan labaad asaabathu ay asiibtay jaa'ixatun masiibo ma yaa- masiibaa ku dhacday masiibadaasoo ijtaaxad jirid goysay maalahu maalkiisa masiibo maalkiisii jirid goysay hal mar unba dam maalkiisi yiri soo nin xoolole u ah rajulun asaabathu jaa'ixa masiibaa ku dhacday ijtaaxad jirid goysay maalahu maalkiisi bay jirid goysay oy eber ka dhigtay aafatun ahlakad zarcahu ow mawaashiyahu xoolihiisi yayna ka dhigtay ninkaana waa la siin faxallad lahu lmas'alatu su-aashu way u bannaan tahay xataa yusiiba ilaa uu helo qiwaaman ilaa uu helo min cayshin caysha wax caysh ahoo uu xoogaa nafta uu ku celiyo ow amase sidaadan oo min cayshin ay isku macno un sidaadan min caysh ow qiwaaman min caysh maa taquumu bihi lmaciishatu wax yaroo xoogaa bal uun uu ku yar noolaado intii uun berye ah ilaa uu ka helo uun wuu iska su-aalanaya markaas warajulun weeye kan saddexaad asaabathu faaqatun faaqaa asiibtay gaajo iyo faqri baa ku dhacay faqri daran baa qabtay ninkaas xataa yaquula ilaa ay yidhaahdaan halaasatun saddex oo min dawil xijaa dadka caqliga leh oo min qowmihi tolkiis ka mida qolada yacni hadde xogogaal waxaa u noqon karta dadka adiga qaraabadaadahoo kuu dhadhow eh saddex nin oo dadka ehlu caqliga ehlu caqliga ah oo yacni dadkii kami dadkiisa qaraabadiisa ka mid a ay yidhaahdaan laqad asaabad waxaa asiibtay fulaana ninkii hebel ahaa aafat faaqatun gaajo daran baa ninka ku dhacay walla ninkaa faqri daran baa ninkaa waa dhibaataysan yahay gacan qabashu u baahan yahay hadday saddex nin oo ehelkiisa ay yidhaahdaan faxalad lahu lmas'alatu ninkaana baryadu waa u bannaan tahay xataa yusiiba ilaa uu helo oo qiwaaman ow amase sidaadan oo min cayshan xoogaa yaroo noolala ilaa uu helo famaa siwaahunna saddexdaa wixii ka soo haray oo min almas'alati barye ah yaa qabiisatu qabiisow suxtan xaaraan weeye yaakuluhaa uu cunayo saaxiibuhaa saaxiibkeedu suxtan xaaraannimo uu ku cunayo taa wixii ka soo haray waa xaaraam ma bannaano shaqa haddaad ka dhigato waa dhibaato ay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyo abu daawud wanisaa'i can cabdillaahi bni camr waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nebi sal ly sl qala wuxuu nabigu laa taxilu sadaqatu zakada uma bannaana liqaniyin nin qani ah walaa dii miratin aaye sawiyin aaye marxaban aahe ko laa taxilu sadaqatu sadaqada iyo zakada xalaal ooma aha liqaniyin nin qani ah bimulkin buu qani ku yahay oo waa nin mulki madax ah meel buu madax ka yahay ow kasbin yakfiihi ama kasab buu haystaayo shaquu haystaa ama xooluuba qaba inta way noqon kartaa yani shaqada ee qaninimada aad ku deeqtoontay wey oo amase biinfaaqi gayrihi calayhi dad kalaaba ku nafaqaynayo nafaqadaadii dad bay ku waajibtay sida waayahay islaanta la qabo ee zawjada oo kale zawjada ayada haddayna xoolo qabin waayahay nafaqadaadii iyada nafaqadeedii waxay waajib ku tahay zawjkeeda soo ma waxay kasab ku tahay marka biinfaaqi gayrihi ay gayrkii baaba nafaqaynaya caleyhi kamaa laa taxilu siday xalaal aysan uga haynin lidii miratin sawiyin ay qawiyin saliimilclaa'i waa liqudratii calaa takasub kasab buu yacni qaadir ku yahay lidii miratin waa yahay ay jir nin u saaxiiba yahay oo kaasoo sawiyin ag way waa nin fayow oo xooggiisii iyo lixaadkiisu u fayow yahoo kaamil ah sawiga saasaa looga jeeda ninkaasna wuu shaqaysan karaa orod shaqaysaa la leeyahay marka adigoo xoog badan inaadu mar kasta gacmaha horsatoodun calaacasho ma aha meelahaaga waa inaad xamaalato walow shaqo aan macno lahayn ba allah ka dhigay wax un su-aasha aad oga oga dhowrsata wey su-aal unbaa kasii xun wax walbaba baryo unbaa ka xun baryo hadda laakiin magacaaba loo qurxiyo shaxaad baa la yidhahdaayo wax yacni saas baryo berigii horea la dhihi jiray dawarsi iyo tuug wax unbaa la dhihi jiray berigii hore magac xumayd hadda waa laga bedelay dee dadka un baan iska shaxaadnaayo iskaga dhex noolnahay baa lagu leeyahay wayba iska fiican tahay oo dadkii xoogga badnaaye dhalinyaray shaqaba ma rabaan oo dadka unbay iska shaxaadeen ya shaxaadde haddee wax shaxaad ma meel buu ku geyni bini aadan haddaad laba maalin kusoo noqoto maalin kale wejigo buu ku bedel faa'iida male ibni aadan can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sal lla alay waslam qaala wuxuu nabigu ina almas'alata su-aashu baryadu laa tasluxu xalaal maaha ilaa lihalaasatin saddex qof mooyaane lidii faqrin faqri mid u saaxiiba kaasoo mudqicin caro riday faqrun adqaca yacni tura dhulkuu dhigay wey faqrigaas dhulkuu si fiican u dhigay ninkaas ninkaa baryadu waa u bannaanta ow lidii gurmin dayn mid u saaxiiba wuu daynoobo wuu qaanoobay kaasoo mufdicin fadiic ahoo aada u xun qaraamo xun baa lagu leeya adag dayn adag ah waktigeedina uu soo xaaloobay waxaad ku guddana ma haysa waa fadiic marka ay xun tahay wey o amase lidii damin dhiig mi mid u saaxiiba muujicin xanuujinayo dhiig baa ku galay oo waa sida diyo oo kale dhiig diyo oo kale hadday noqoto dee qofkaas waa in zakadii la siiyo balcani waxnaa ku kaalmaysa isaga bixiy can cabdillahi waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sal alay slam qaala wuxuu nabigu man sa'ala annaasa dadka ninkii weydiisto oo dadka baryo walahu xaaluu u sugnaaday maa yugniihi wax deeqayana wuu haystaa xoogaa ku filan uu baryo unu iska cunu wuu haystaa waxbadsi unbuu usii dadka u su'aalanayaa jaa'a wuu imaanayaa yowma alqiyaamati wa mas'alatu walxaal mas'alatu baryadiisii fii wejhi wejigiisa khumuushun aya jareexooyin ay ku tahay ow amase khuduushun buu yidhi waa shakuraawiy ow kuduuxun dhaawacyo iyo jareexooyin ay wejigiisa ku tahay intuba waa dhaawacun halkiisu baryo oo ruux gacanta u horsado nabar baa wejigiisa ku noqonaysa dilaac marka wejigiisaoo kulli wada jareexa ah yuu imaanaya qiila waxaa li ya rasuul allah wamaa yugniihi maxaa ku filan qaala wuxuu nabigu hamsuuna dirhaman ow qiimataa qiimadeedii oo min adahabi dahaba wa rawaaha hadii alaaata waxaa wariya asxaabu sunan wuxuun xoogaa kifaaya haddaad haysato waayo baryada waad iska daynaysaa ma fiicno barye can abi saciid waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal lay slam qala wuxuu nabigu man sa'ala ninkii weydii su-aaso walow xaaluu usugnaaday qiimata uqiyatin uqiyo qiimadood qiimata uqiya wqiyada waqiyadiiso afartan shil ma ayn ahayn faqad yani faqad alxafa su-aashii buu dadka ku ilxaaxiyey wy waa nin yacni mulxi ahoo dadka ku celceliyay su-aasha oo si dhib a dadkii wax kaga qaadayo wy ya marxaban wa fii riwaayatin faqad sa'ala wuu weydiistay ilxaafan ilxaaf bu wax ku weydiy waa ilxaax dadka haddaad baryadii ka badiso int inta oo keentood ku calaajo oo aad tidhaha waxun baa laysaga kaatuuri marka dambe dead yeeli qof aan waxba haynin baa xataa oo laga yaabo inuu marka hore waxba aad haynin baa markii baryadii aad ka badiso unbuu iska kaaseen waxunbuu saa kugu dhih made waxaas lagu qaadayo waa saas wax dhib badan wey calaacalkaa farada badan iyo dhibkaas faqultu waxaan idhi ayahay marxab ayahay faqultu waxaan idhi bu yidhi abu saciid alqudri naaqatii naaqadaydi alyaaquutatu yaaquuto la odhan jiraa khayrun ka khayr badan min uqiyat uqiyo ayadaa ka khayr badan wey hal uqiyatu arbacuuna dirhaman wey wlilxaafu iyo wlilxaaxu waaya waa isku macna alilxaaxu un celcelin wahuwa laa yajuuzu ma banaan fama sa'ala naasa wacindahu maa qiimatuhu awqiya faqad adnaba wuu dembaabay faqaala raawi naaqatii almusamaatu bilyaaquutati ba afdalu wa aqlaa min awqiya daashaydaaba hadda haddii la gado lacag fara badan afar dirhamay ka badan lay soo ma yaraa buu leeyahay afartanka dirham wax naflaba ma marka ninkii intaas haysta su-aal looma ogolo baryo rawahu abu daawuud wanisaai waaxmed can sahal waxaa laga wariyey bn ayay xamdaliyati radia allahu canhu can nabiy sal alay wasalam qaala wuxuu nabigu man sa'ala ninkii weydiisto walahu maa yugniihi asagoo wax ku filan hayso fa inamaa yastaksiru min annaari naar unbuu badsanaya hasii wada un naar unbuu ziyadsanaya wa fii riwaayatin min jamri jahannama jahanama dhimbilaheedii unbuu badsanaya qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiow wamaa yuqniihi maxaa deeqayo qaala wuxuu nebigu qadru maa yuaaye maa yuqadiihi wa yucashiihi wuxuu ku qadeeyo o ku casheeya hadduu haysto qaylada iyo calacalka iska dhaf berri yuuna u calacalin quutulqadri rabbulqadriba berri ilaahay baa jooge waxunbuu siinayaa hadduu maanta wuxuu ku qadeeya caawanu ku casheeyo haysto bes wa fii riwaayatin an yakuuna lahu shibacu yowmin wa leyla maalin iyo habeen wixii deeqi laha hadduu haysto baryo uma banaano rawaahu abu daawuud ibnu xibbaan wasaxaxu can cadaa binu yasaar radia allahu canhu can nabiyi sal lla alay waslam qaala wuxuu nabigu laa taxilu sadaqatu zake ma banaano lianiyin nin qaniya uma banaano ilaa likhamsatin ninkaa qanigaa inuu shan qolo inuu noqdo mooge liqaazin fii sabiilillahi nin ilaahay waddadiisa ku duulaya waa la siinaya isagoo qani ah yuu yani yuu jihaadkii ka qayb galay waa mutadawic weliba oo yani qolada mutadawiciinta waa askarto yani waxay kan dadka dagaalamayo qolo murtasiqaliya dawladda u qoranaya ciidan hor mushaarkooda iyo waxoodoo leh iyo nin mutadawic oo asagoo dagaalka iska aada kuwa mutadawiciinta la siinaya zakada xoolaba ha lahaada hadduu rabo ow licaamilin calayha ninkii soo aruurinaya zakada soo aruurinayena taajir ba ha ahaadee waa la siin ow liqaarimin hadduu daynoobana waa la siin dayn hadday la go-dona waa la siinaya oo mase lirajulin baa la siinaya ishtaraahaa yani lirajulin bay xalaal u noqonaysaa ishtaraahaa bimaalihi maalkiisa kusoo gatay maalkaaga zakadii haddaad foqorada marka la siiyo aad ka iibsato way kuu banaan tahay de inaad kasii iibsato ow lirajulin nin baa la siinaya kaana lahu jaarun ow lirajulin bay xalaal u tahay de ow lirajulin bay xalaal u tahay zakadii kaana lahu jaarun daris baa usugnaaday miskiinun oo miskiina fatusudiqa waa lagu sadaqaystay cala almiskiini fa ahdaaha lilqaniyi buu markaasi u hadiyey mid dariskaaga oo miskiin ahaa jiray zakada u banaaneed markii lasoo siiyey bu xoogaa hadiya kaaga keenay dee hadiyada laguma diida dadka haddii lagu keene xalaal bay u tahay iska qaadan rawaahu abu daawuud baa wariyo axmed walxaakim wasaxaxu laa taxilu sadaqatu zakadu xalaal maaha liaali beyt nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga ahlu beytkiisa iyo wamawaalihim waxay xoreeyeen nabiga ahlu beytkiisa waxay iyagu xoreeyeen ma can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi akhada alxasanu xasan ibnu caliyin baa wuxuu qaatay radia allahu canhuma tamratan timir buu qaatay xaba timira oo min tamri sadaqati timirtii zakadoo lasoo ururiyey ka mid a fajacalahaa wuu geliyey fii fiihi afkiisuu geliyey afkuu gashaday waana ilmo yar faqaala nabigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama hayaay kakin kakin bu kakin ama kak kak la yidhaha labaduba haada la reebo ama la tanweyni yacni ah ah oo kale wey waa zajri ilmaha yar lagu zajriyo liyatraxa inuu tuuruu nabigu kak kak u yidhi uma qaala wuxuu yidhi nabigu ama riwaayadka qaar waxa kuso markuu asaga tufi waaye buu nabigu intuu afka gacanta ka geliy buu kasoo tuuray intuu farta ka geliy markaasu wuxuu ku yidhi amaa shacarta miyaada ogeyn ana anagu laa naakulu inaanu cunayna asadaqata zakada inaanu cunin sooma ogid xasan bin calio war xalaal noomaha zakadu waa ilmo yar canuga yarkaa marka waa la hanuuninaya waxa xataa aan shareecada ugu banaanay waxyaalaha ku bana aan banaanayn isagoo yar baa lasii baray rawaahu sheekhaan baa weriye walmuslim amaa calimta miyaada ogeyn ana anagu laa taxilu lana sadaqatu zakadu inay noo banaanayn haddaan aalubeytkina can anasin radi allahu canhu ana nabiya sal la alay wasalam mara wuxuu soo maray bitamratin xaba timir uu nabigu soo maray fi dariiqi wadada fa qaala wuxuu yidhi lowlaa an takuuna min asadaqa sadaqa zake inay tahay haddaana ka cabsanayay la akaltuha waan iska cuni lahaa buy baahi baa ada iska jirtay waqtigaas xaba timir oo meel taalunoo arka wuxuu yidhi inay zake taan ka yaabayaa mooye waan iska cuni lahaa laakiin inay zake noqotaan ka yaabaya rawaahu muslim wa abu daawuud can caaishata radi allahu canha qaala waxay tidhi utiya nabiyu nabiga waxaa loo keenay sal alla alay waslm bilaxmin hilib faqultu waxaan idhi haadaa midkaan maa tusudiqa bihi wax lagu sadaqaystay weeye calaa bariirata bariira waa addoonta caaisho horaysay guriga jogto bariiraa lagu soo sadaqeeyey markaasa la soo siiyey markaasaan karsanay fa qaala wuxuu yihi nabigu huwa lahaa sadaqatun ayana zakay u noqonaysaa sadaqay u tahay walanaa hadiyatun anagana hadiyay noo tahay oo qofkii miskiinka wixii lagu sadaqeeyey adiga hadduu kusii siiyo waa iska cunaysa rawahu lkhamsatu waa xadiidkaa wariyey la tirmidiye wa kaana nabiyu wuxuu aha sala allahu alayhi wasalam idaa utiya bidacaamin dacaam markii nabiga loo keenay saala canhu wuu weydiin jiray fain qiila haddii la hadiyatun weeye akala wuu cuni jiray minha wain qiila haddii laha sadaqatun waa zakana lam yakul minha ma cuni jirin rawaahu tirmidi wa muslim can cabdillaahi bn alxaaris waxaa laga wariyey alhaashimiyi radi allahu canhu wa saaqa xadiidan xadiis dheer buu soo wadayay xataa qaala ilaa uu yidhi ina haadihi sadaqaati zakooyinkan inamaa hiya ayadu awsaaqunaasi dadka wasaqdoodii weeye wa inahaa iyadu laa taxilu xalaal oo maaha limaxameda nebi maxamed walaa liaali maxamedi midna xalaal oo maaha waa awsaaqunaas marka ma qaadanayaan ahlu maxamed waxa weye banu haashim iyo banu mudalib weye cinda shaafici ay marxaban marka waa ka xaaraan weye zakada qaadan maya can abi raafic waxaa laga wariyey mawla nabiyi sala allahu alayhi wasalama nabigaa xoreeyey ana nabiya sala allahu alayh wasalam bacasa wuu diray rajulan nin buu calaa sadaqati zakadi yuu u diray inuu soo ururiyo ninkaasoo min bani makhzuumin reer bani makhzuum buu ka mid ah fa qaala liabi raafic ninkii la diray baa wuxuu ku yidhi abi raafic oo mawlihii nabiga nabigu uu xoreeyey isxabnii ila saaxiib oo kaala ila soo aruuri zakada fa innaka adigu tusiibu minha waxbaad ka heli ninka caamilkoo zakada soo qaada waxbuu ka helaaye nakeen zakada ila soo ururi adna ad wax ka heshaa dhow qaala wuxuu yidhi abu raafic xataa aatiya nabiya nabiga ilaa aan u taga sala allahu alayh wasalam faasalahu aan weydiiyo nabigaan horta u tagayaa soo su-aalaya hadduu yidhahdo waa soo ururin kartaa waxbaad ka qaadan kartaa waan ku raacaya haddii kale maya faataahu nabigu u tegay fasa'alahu u weydiiyey faqaala wuxuu yidhi nabigu mawla alqowmi qoomku midka ay xoreeyeen min anfusihim naftooduu ka mid yahay wa inaa anagu laa taxilu lana sadaqatu sadaqadu xalaal nooma ah adigana de annagaa ku xoreynaya xalaal nooma tiiyo xalaal kuuma ah wey sadaqada isaga joog ha aadani isaga joog saas buu yidhi rawaahu abu daawuud baa wariyey tirmidi waa saxaxo albaabu haamin baabkii sideedaad fi fii fadli tacafufi dhowrsanaanta iyo wadami su-aali su-aashu inay xun tahay ilaa lidaruura qaala allahu tacaala yaxsabuhum aljaahilu ninka jaahilkan xaalkooda ogeyn wuxuu u malaynayaa akhniya min atacafufi dhowrsanaanta tacrifu waxaad ku garanaysaa bisiimaahum laa yas'aluuna naasa dadkama su-aashaano ilxaaxan su-aal ay ku celceliyaan dadka weydan yani su-aalan ilxaaxo su-aal ilxaaxo lagu celceli su-aalba kama dhacdaa loo jeeda maba su-aashaan dadka can abi saciidin radi allahu canhu ana naasan min alansaari kamida sa'aluu rasuulallahi bay weydiiyeen sal allau alay wasalam faacdahu wuu siiyey uma sa'aluuhu mar labaad bay weydiiyeenoo faacdahu wuu siiyey xataa nafida ilaa ay dhammaatay maa cindahu nabiga agtiisa wixii yaallay faqaala wuxuu nabigu maa yakuunu cindii agtayda wixii ahaaday min khayrin khayra falan addakhirahu idinka kaydsan maayo cankum xaggeen waman yastacif waman yastacfif ninkii dhowrsado yucifuhu llahu ilaahay baa dhowrayo wuxuu ilaahay ku dhowraa ilahay siinaya waman yastaqni ninkii doqtoomana yugnihi llahu ilaahay baa deeqayo waman yatasabar ninkii isi sabar siiyo yusabirhu allahu ilaahay baa sabar siinayo sabar baa lagu irsaaqaya iyo iimaan wamaa ucdiya axadun axad lama siiyo cadaa'an siismo khayran ka khayr badan wa awsaca ka waasacsan min asabri sabr rawahu lhamsa walishaykayn watirmidi muslim iyo bukhaari iyo imaamu tirmidi waxay wariyeen qad aflaxa waxaa liibaanay buuri nabigu man aslama ninkii islaamay oo wa rusiqa lagu irsaaqay kafaafan wax yaroo kifaaye aw oo wa qanacahu allahu ilaahay uu ku qanaca siiyo bimaa aataahu wuxuu siiyey wa fii riwaayatin allaahuma jcal ilaahu ka yeel risqa aali muxamedin nebi maxamed aalkiisa quutan ilahu kifaaf ilahu ka yeel wax yaroo kifaaye ahoo quutulyoona un ay wa fii riwaayatin laysa alghinaa qaninimadu ma aha can kasrati alcardi badeecada fara badan walaakina alghinaa qaninimadu hina nafsi nafta qaninimad waa qanaacada can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal alay slam qaala wuxuu yihi nabigu waladii macbuud baan ku raasi nafsi nafteedii biyadayay ku sugan tahay laan yaakuda inuu qaato axadukum axadkiin xablow xarigiisa xarig inuu iska qaato oo fa yaxtadiba uu soo qoryo gurto calaa dahrihi dhabarkiisa uu qoryo kusoo guro yaa khayrun lahu uga khayr badan min an ya'tiya rajula nin inuu u tago oo fayasalu wax weydiis nin intaad u tagto inaad wax ka barido acdaahu siiya ow manacahu u diidya ninka ama waxa ku siiya ama ha kuu diida baryo waxaa dhaanto inaad qoryo maxaa ka liibto qoryo inaad soo gurataa ka fiican can xakiim bin xisaam waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal sa'altu rasuulallahi baan weydiiyey sala allahu alayh wasalam faacdaani nabigaan wax weydiyo wuu isiiyey uma sa'altuhu waan weydiiye faacdaani haddana wuu isiiyey uma sa'altu mar saddexaad baan weydiiso faacdaani uma qaala wuxuu yidhi yaa xakiimu xakiimow ina haadaak midkan almaala ee maalka khadiratun mid cagaaran weeye xulwatun oo macaan faman akhadahu maalka ninkii qaato bisakhaawati nafsi naf qaninimadeeda iyo sakhinimadeeda adoon aad isu raarraacinayna haddaad iska qaadato buurika lahu waa loo barakaynaya fiihi fiigiisa waman akhadahu ninkii qaato oo biishraafi nafsin naf hanqaltaageeda iyo jeceelkeeda lam yubaarak lahu fiihi loo barakayn maayo wa kaana yani waa kaladii kaladii kii oo kaleu noqonaya ya'kulu cunayo walaa yashbacu aan dhargayni walyadul culyaa gacanta korraysaa khayrun ka khayr badan min alyadi suflaa gacanta hoose qaala xakiim wuxuu yidhi faqultu waxaan yidhi yaa rasuula allah waladii macbuud baan ku dhaartay bacasaka bilxaq bacasaka ku soo saaray bilxaqi xaalaad ku dheehan tahay laa adra'u nusqaamin maayo axadan axad bacdaka adiga gadaashaa shay-an ruux dambe gadaashaa waxaan ka qaadaya ma jiro waxba ka qaadi maayo xataa ufaariqa dunyaa fa acdaahu abubakar baa siiyey uma cumaru baa siiyey xaqahu xaqiisii min alfay fay uu ku lahaa haniimada fa abaa wuu diiday uma tuwufiya waa la oobsaday isagoo ruux wax ka qaadanin nabiga gadaashiis rawaahu lhamsatu ilaa aba daawuud daud waxaa laga wariyey alaydii gacmuhu halaaatun saddex weeye fa yadullaahi yadda ilaahi alculyaa tii sarraysa weeye wa yadu lmucdi qofka mucdigaoo wax bixinaya gacantiisu allatii taliiha midda la xiriirta weye wa yadu saa'ili midka baryootomhaya gacantiisuna asuflaa tii hoosaysa wey fa acdi alfadla waxa dheeraadka a bixi walaa tacjiz ha ka cajizi can nafsika naftaada can mujaahadati nafsika wax yaroo aad ka kaaftoomayso inaad bixiso ha ka cajizin oo naftaada la jihaad wey can cumara waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kaana rasuululahi wuxuu aha sala allahu alayhi wasalam yucdiinii midiisiiyo alcadaaa siismo fa aquulu waxaan odhanayey acdihi sii rasuulka ilaahayo man huwa afqaru man qof sii huwa asaguba afqaru faqiirnimo badan ilayhi xaggiisa minii aniga xaggayga qof aniga iga baahi badan baa jire sii fa qaala wuxuu yidhi nabigu khudhu qaado ay iska qaado idaa jaacaka hadduu kuu yimaado min haada almaali maalkan shay-un shay oo ka mid ah min haada almaali xaaluu ka mid yahay shay-un hadduu kuu yimaado wa anta adigu hayru musrifin wa anta adigu hayru mushrifin mid u hanqaltaagaya matiid walaa saa'ilin mid baryayana matiid fakhuduu iska qaado wamaa laa wixii aan kuu imaanina falaa tutbicu ha raacsiinii nafsaka adiga naftaada rawaahu shaykhaan wanisaa'i walishaykhayn ina haada almaala maalkan khadirun mid cagaaran weeye xulwun oo macaan wa nicma waxaa nicmo le saaxibulmuslimi qofka muslimkaa midka u saaxiibkaa huwa asagu liman ucdiya aayahay waa yahay huwa asagu wuxuu u sugnaaday liman qof acdaa minhu lmiskiina miskiinka xaggiisa ka siinayo saaxiibu muslimku waa ninka miskiinka ka siinayo wa nicma waxaa nicmo le saaxibulmuslimi maalka oo ninka muslimkaa uu gacanta ku hayo waaya huwa maalkaasu waayo wuxuu u nicmo lahaaday liman qof buu u nicmo lahaaday acdaa siinayo almiskiina miskiinka ka siinayo minhu maalka xaggiisa walyatiima agoonka ka siinayo wamna sabiil musaafirka siinayo wa inahu shaniya man yaakuduhu ninkii qaado maalka bikayri xaqihi xaqiisi meelaan ahayn ku qaado kaana wuxuu noqonayaa kaladii kii yaakulu wax cunayo walaa yashbacu aan dhargaynin wa yakuunu calayhi shahiidan yowma alqiyaamati qiyaamahana markhaati buu ku noqonaya hadhow qiyaamahana oo ku markhaati kici wa canhu waxaa laga wariyey canhu can cumara waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu hi maa yazaalu rajulu ka zuuli maayo yasalu naasa dadka inuu weydiisanayo xataa yaatiya yowma alqiyaamati qiyaamaha ilaa u yimaado laysa fii wajhi wejigiisa xaaluuna ku sugnayn muscatu laxmin qidcatu laxmin wax yaroo hilib asagoo wejigiisa saarnayn buu qiyaamaha imaanaya rawaahu shaykhaan walinisaai low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa fi lmasalati baryada waxa ku sugan ma mashaa axadun ruux oma dhaqaaqan ilaa axadin ruux kale yasalu asagoo warsanaya shay-an shay can cabdillaahi bni mascuud radi allahu canhu can nabiy sal ly slam qaal man asaabadu ninkii asiibta faaqatun gaajo oo dhibaato fa anzalahaa binnaasi dadka u sheegto dhibaatada baa igu dhacday lam tusadda faaqatuhu baahidiisa lama duudo weligii baahi ka bixi maayo waman anzalahaa billaahi ilaahay ninkii ku dejiyo ilaahay u sheegtana awshaka allaahu ilaahay wuxuu yani wuxuu ilaahay xaqiiqo ku yahay lahu asaga bilqina qarinimo inuu siinayo aya imaa bimowtin caajilin inuu iska dhinto adduunyada dhibaatadeedaba ka tago ow ginan caajilin qaninimo deg dega inuu ilaahay siiyo rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala rasuululahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam man yatakafalu lii yaa ii kafaalo qaadayo anlaa yas'ala naasa dadka inuuna waxba warsanin shay-an shay inuuna su-aalanin wa atakafalu lahu biljannati anigana janna aan u kafaalo qaado inuuna ruuxu wax warsanin yaa ii kafaalo qaadi aniguna janna aan u kafaalo qaadaya fa qaala sawbaan sawbaan ninka liyaa wuxuu yidhi ana anaa kuu kafaalo qaadaya rasuulka ilaahay fa kaana wuxuu an laa yas'alu axadan shay-an weligii ruuxu hama warsanin baa lidhi rawaahu abu daawuud wa qaala alfiraasiyi wuxuu yidhi yaa rasuula allah as'alu qaala miyaan su-aal dadka ma su-aashaa qaala wuxuu nabigu laa wain kuntaa laabudda haddaada daynayni saa'ilan fas'ali saalixiina dadka fiifiicanee wax garanaya weydiiso baryada horta sideeda uma fiicno haddaad kolley wax su-aalinayso dadka ehlu khayrka oo saalixiinta qalbiga wanaagsan wax su-aalo rawaahu abu daawuud wanisaa'i can samurata radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaala wuxuu nabigu almasaa'ilu su-aashu iyo baryadu kaduuxun weeye waa dakar waa dakar iyo jareexo iyo kadaxu biha rajulu ninku uu ku jareexaynayo ku dhaawacayo weja wejigiisa faman shaaca ninkii doono abqaa calaa wejhi wejigiisa jareexada ha ku baaqi yeelo waman shaaca ninkii doonona taraka ha isaga tago ilaa an yas'ala rajulu ninku inuu su-aalanayo mawgidaa suldaani nin madaxa ow amase fii amrin amarkoo laa yajidu minhu buddan wuxuuna ka maarmayn oo dhibaato u geystay markaa way u bannaan tahay rawahu asxaabu sunan allah subxana wataala wariye can caliyin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal qad cafawtu can alkhayli waraqiiq fahaatuu sadaqata riqati qad cafawtu waan cafiyey buuri nabigu can ilkhayli iyo waraqiiq addoommaha iyo fardaha waan cafiyey oo zake ma leh fahaaduu kaana fahaatuu kaana sadaqata riqati lacagta filada a keena sadaqadeeda zakadeeda dirhaman kaana sadaqata riqatidaasaa laga bedelaya waa mafcuul baa laga dhiga sadaqata riqati kaana dirhaman dirham kaana min kulli arbaciina afartankii la arkabo min kulli arbaciina dirhaman afartankii dirhambo hal dirham ka keena marka si markii loo fiiriyo xadiidku kumoodsiinayaa in lacagtu dee afartan bay ay ku gaadhaysay zakada nisaabka lacagtuna muxuu ahaa fillada laba boqol buu ahaa haddee afartanka shilin shilin ka keena maxaa loola jeeda macnihii waxaa weeye lacagtu waxay zakada ku gaartaa filladaa laba boqol labada boqolna shan shilin baa ka go-aysa laakiin labada boqol waa shan meelood oo min afartana shanta shilin oo ka go-ayso labadii boqolunbaa shan meelood laga dhigayoo afartankan shilin afartan kale shilin afar shan meeloodoo min hal shilina waa shan shilin shanta shilin baa saa u goysa laakiin dee afartankii la arkaba gaarkiisa zako uma gaarin oo shilin laga qaadi maayo laakiin markay labada boqol nisaabka waa laba boqole hala zakeeye markii la yidhaahdo afartankiiba shilin bay xisaaban yihiin laakiin labadii boqol shan shilin unbaa ka goy macnihi sidaa ee hadda waxaad moodaa in afartan shilin ay ku gaarayso hay xoogaa min kulli arbaciina dirhaman afartankii dirhambo dirhaman hal shilina ka keena laba boqol bay nisaabka ku gaartaaye waa shan meelood oo min afartane waa laba boqole afartankii la arkaba shilin baad ka soo goynaysaa labadii boqol shan shilin baa ka goyi marka jumla ahaan unbaa laba boqol baa lacagta shan shilin baa ka go-da laakiin haddii loo qaybiyo afartankiiba waa shilin un walaysa fii tisciina wa mi'atin shay markaasuu ka yaabay in markii haddii afartanka nafteedayba ku gaaraysaa in la yidhaahdo oo markaa shilin baa ka go-ayo macnihii maaha walaysa fii tisciina wa mi'atin shay-un boqol iyo sagaashan shilin waxba kama waajibin xataa boqol sagaashan iyo sagaal shilin xataa waxba kama waajibin fa idaa balaqad markay gaarta mi'atayni fa fiiha khamsatu daraahima shanta shilin baa ka go-aysa min kulli arbaciina dirhaman dirhamanti saasay noqonaysaa haddii xoogaa shaki galay fi nafaqati wa sadaqa baabkii sagaalaad oo kitaabu zakaad ka mida fi nafaqa nafaqadii iyo wa sadaqatii sadaqadii ayuu u baab yahay ay fi nafaqa iyo wa sadaqa fi sharci shay-un waaxid nafaqa haddii la yidhaha sadaqa haddii la yidhaha waa isku mid wa huwa badlul maali maalka oo la siiyo loo dhiibo weeye ila alkhayr wain ishtahara fii cawaami nnaasi ana nafaqata cala alehli wa sadaqatuna cala alajnabi isdilaaxa unbaa kala duwaye nafaqa haddii la yidhaahdo iyo sadaqa haddii la waa isku macno wax la bixiyo unbaa la yidhaah laakiin xoogaha isticmaalka farada badan dee dadka badankoodu waxay u garanayaan un nafaqa waxaa la yidhaha wixii ehelkaaga aad ku nafaqayso aa dadkii nafaqadooda kugu waajibta sadaqana waxaa la yidhaahdaa dan aad nafaqadooda kugu waajibin wixii aad siiso sadaqaa la iska yidhahda wa fiihi furuucun furuuc baa ahaatay baabkan asadaqatu cala alehli waalqariibi afdal sadaqa lagu sadaqaysto dadka ehelka ah iyo dadka qaraabadaada ah yaa afdalu fadli badan sadaqada kale way ka fadli badan tahay liannaha waajibatun cala alehli ehelka waaba waajib dee dadka ehelkaaga ah waajib bayba kugu tahay nafaqayntooda ilmahaagii iyo carruurtaadii iyo waalidkii iyo xaaskaagii iyo wa mu'akadatun cala alqariibi kuwa qaraabadaadu aan kaa dheerayna sadaqadu waa sunno laakiin waa sunno mu'akado liannahu sadaqatun wasila sadaqo iyo silatu ruxin bay labaduu wada tahay sida noo imaan doonta can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu nabigu khayru sadaqati sadaqa la bixiya waxaa u khayr badan maa kaana can dahri kinan maa kaana wixii ahaaday can kinan wixii laga deeqtoomo unbaa ugu fadli badan dahrigu waa muqxam waa lafdi zaa'idahoo laysaga daree sadaqada waxaa ugu khayr badan wixii markaas xaajadaada iyo waxa aad aadka ugu baahan tahay faadilka ka ah oo aad aad ugu baahnayn kaasaa ugu fadli badan maxaa yeele shaygaa waa shay kaa gu'i karo haddii hadhow aad bixisana waxaa laga yaabaa inaada xoogaa qalbiga aada ku qabanin maxaa isaga bixisay iyo waxaas khayru sadaqati sadaqa waxaa u khayr badan maa kaana wixii ahaaday can dahri kinan can kinan qaninimo xaggeeda waa wixii laga kaaftoomo laga maarmi karo wabda' bilow oo biman tacuulu dadkaad nafaqaynaysay ku bilow marka hore lianna anafaqata calayhim waajiba wa hawaabulwaajibina aksar waajib intaad ka tagta sunnaha ku ordin horta ehelkaaga iyo dadka adigu aad nafaqaynaysa nafaqadooda waajib weeye taa ku bilow markaad ayaga waajibkooda gudata kadib wixii kaloo aad bixin karta bix rawaahu lhamsatu baa wariyey la tirmidiya wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu nabigu diinaarun diinaar hal shilin shilinkaasoo anfaqta oo aad bixisay fii sabiili illaah ilaahay waddadiisa aad ku bixisay wa diinaarun diinaar diinaarku anfaqta oo aad bixisay fii raqabatin addoon aad ku xoraysay oo addoon baa intaad soo fakisa soo gaday baad qoortiisa ku xorays wa diinaarun diinaar shilin tasadaqta bihi aad sadaqaysatay calaa miskiinin miskiin aad ku sadaqaysatay iyo wa dinaarun dinaar anfaqta waad ku nafaqaysay calaa ehelika ehelkaaga acdamuhaa midka ugu weyn ajran xagga ajirka alladii kii weeye anfaqta waad ku nafaqaysay calaa ehlika ehelkaaga kaa unbaa ugu fadli badan maxaa yeele waajibkii ku saarnaabaad gudatay weeye rawaahu muslimun watirmidiyu waaxmed can cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu kafaa bilmari qofka waxaa ugu filan isman dembi an yaxbisa inuu ka xabaaso canman yamliku quutahu dadkii quudkiisa quudkooda uu gacanta ku hayay inuu ka xabaaso intaasaaba dembi ugu filan wa kafaa bilmari qofka waxaa ugu filan isman dembi an yaxbisa inuu ka xabaaso canman yamliku quutahu dadkii quudkooda yani uu milkiye wey xadiidka sababtiisa wuxuu ahaaba le cabdullaahi bni cumar oo meel fadhiyo yaa waxaa usoo galay ninkii wakiilkiisa ahaa fa qaala lahu wuxuu yidhi cabdullaahi acdayta raqiiqa addoommihii ma siisay quutahum quudkoodii qaala wuxuu yidhi laa weli maana siinin qaala wuxuu yidhi acdihim sii fa ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yidhi kafaa bilmari isman ruuxa waxaa dembi ugu filan an yaxbisa inuu ka xabaaso caman yamliku quutahu dadkii quudkiisa uu gacanta ku hayay inuu ka xabaaso quudkii iyo nafaqadii uu ka joojiyo rawaahu muslimu wanisaa-iy waabu daawuud walafdu wuxuu ahaa kafaa bilmari ruuxa waxaa ugu filan isman dembi an yudayaca inuu dayaco man yaquutu dadkii uu nafaqaynayo can jaabir waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi actaqa rajulu nin baa xoreeyey oo min bani cudrata nimankaa reer bani cudra ka mid a cabdan addoon buu xoreeyey oo lahu asaga usugnaaday can duburin ay gadaal buu ka xoreeyey yani beeculmudabar buu ka dhigay oo mudabarka yani beeciisu waxaa weeye wayahay waan ku dibdhigay haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa ninka markuu yani uu dhinto sayidkaa markuu dhintuu xoroobi horuu ka xoroobay ama sulusmaal ka xoroobaya marka mudabarkaas waa la dibdhigay laakiin intuu haddee ninkaa joogo idaa m idaa idaa mitu fa anta xorun buu yidhi haddaan dhinto xor baa tahay mudabar baa layahay qofkaas marxaban marka hadda intaan waktigaa la gaarin waa iska addoon isagoon intuuna dhimanin horteed hadduu doono wuu gadan karaa hadduu doono wuu hibayn karaa ruux buu ku sadaqayn karaa hadda waa laysaga tasarufaya waa iska addoon caadi ah lakin mudabaro ninkaan dhimashadiisa unbuu sugaya actaqa rajulu nin baa xoreeyey oo min bani cudrata ka mid a cabdan addoon oo lahu usugnaaday can duburin buu ka xoreeyey oo markaan dhintaad xor tahay buu ku yidhi fa balaqa daalika rasuulullahi bay gaartay sala allahu calayhi wasalam hadalkii baa nabiga loo sheegay faqaala wuxuu yidhi alaka maalun hayruhu wax kale ma leedahay addoonkaan ma ogey faqala wuxuu yidhi la maye wax maalaba addoonkaasaan ka haysto faqaala wuxuu yidhi nabigu man yashtariihi minii war addoonka yaa iga gadanay addoonkii asaga ahaa buu nabigu beec geeyey wuxuu yidhi yaa iga gadanay fashtaraahu waxaa ka gatay nucaym binu cabdillaahi ninka la yidhaha alcadawiyu bisamaaniya mia mi'ati dirhamin sideed boqol oo shilin buu kaga gatay fa jaa'a bihaa rasuulullahi baa la yimid sala allahu alayh wasalam lacagtii buu la yimid fadafaca ilayhi ninkii buu udhiiba wuxu ho danahaaga ku qabso adoon waxba haysanin baad leedahay waxbaan gadaal ka xorayni ayninkule waay intuu asagu u gaday yuu lacagtii u keenay nabigu markaasuu wuxuu yidhi hoo kuu dangudo uma qaala wuxuu yidhi nabigu ibda' bilow oo binafsika naftaada ku bilow bal marka hore adigu isku nafaqeeyo yani yani su-aasha iyo aada uga kaaftoontaiyo fatasadaqa calayha ay naftaada ku sadaqee fain fadala shayun shay hadduu kuusoo faadli noqdo faliahlika ehelkaaga sii fain fadala can ehlika shay hadduu kasoo haro falidii qaraabatika qaraabadaada sii fain fadala hadduu kasoo haro can dii qaraabatika shayun fahaakada wahaakada fahaakada wahaakada yaquulu yani yusiiru nebigu wuxuu ishaarayaa waye fa bayna yadayka wa can yamiinika wa can shimaalika yani sidaa iyo sidaa iyo sidaa u bixi markaas haddii wax kuusoo haraan de intaa isku dhamaatana waaba bes رواه الخمسة وحديث